بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المولى تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين wuxuu darsigeenu maanta ka bilaabanayaa aayadda shanaad suurat lmaa-ida axkaamtii ayaan ku dhex jirnay waxaa shalayto darsigeenu u dambeeyay aayaddii lagaga hadlayay waxyaabaha xalaasha ah oo lagu tilmaamay inay yihiin dayibaadka waxyaalaha wan wanaagsan ee manafacaadkoodu badan yahay iyo wixii ay idiin ugaadhaan ama idiin soo qabtaan xayawaanaadka ama shimbiraha lagu ugaadho taasoo laba shardi loo dhigay marka la dirayo magaca ilaahay in lagu diro iyo shardiga labaad oo ah in ay tababaran yihiin oo ay carbisan yihiin waxaa lasii wadaa marka waxyaabihii xalaasha ah alyawma maanta ayuu alla yidhi subxana wa tacaala alyawma maanta ayaa uxilla la xalaaleeyay lakum idinka alطayibaatu waxyaabaha wan wanaagsan wa طacaamu aladiina kuwii cuntadoodana waa laydin xalaaleeyey uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey maya wa طacaamu aladiina kuwii cuntadooda uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey xillun xalaal buu lakum idinka idin yahay xillun xalaal wey lakum idinka xalaal buu idin yahay wa طacaamukum cuntadiinuna xillun xalaal bay lahum iyaga u tahay waalmuxsanaatu waxaa laydin xalaaleeyey oo kale almuxsanaatu dumarka la ilaaliyey oo min almu'minaati ah waalmuxsanaatu kuwa la ilaaliyeyna waa laydin xalaaleeyey oo min aladiina kuwii ka mid ah uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum hortiin idaa goortii baa laydiina xalaaleeyey labadaas aataytumuuhunna aada siisaan ujuurahunna ajiryaalkooda markaad siisaan meheryaalkooda laga wada muxsiniina idinkoo ah kuwa ilaashan hayra musaafixiina kuwa sinaysanaya keyrkooda kuwa biyo iska daadinaya keyrkooda idinkoo ah walaa muttakhidii akhdaan wadaay hoosaad ama saaxiib hoosaad kuwa samaysanaya keyrkood xaalaatiin idinkoon samaysanan waman yakfur cidduu kufrida biliimaani iimaanka ciddii ku kufrida faqad xabita wuu hoobta wuu buray camaluhu camalkiisii waa buray wa huwa isaguna fi laakhirati aakhara dhexdeeda min alkhaasiriina kuwa khasaara u ka mid yihi maanta oo maalinta aayaadku ay degayeen ah ayaa waxaa laydiin xalaaleeyay tayibaadka aayaddii horeynu kusoo marnay tayibaadka waa wixii ama manaafacaad keliya leh ama hadday dhibaata ku dhex jirto manaafacaadkeedu ka badan yahay dayibaadkaasaa laydiin xalaaliyey waxaa kaloo laydiin xalaaliyey kuwii kitaabka la siiyey waa yahuud iyo nasaaradeed cuntadoodana waa laydiin xalaaliyey cuntada hadda waxaa laga wadaa biitifaaqi lmufasiriin waxaa laga wadaa gawracooda waxay gawraceen waxay gawraceenna xalaal buu idin yahay ayib idinka gawriciinna iyo cuntadiinuna ayaga xalaal buuta macnaha gaaladu wixii ay qalaan asalka gaaladu wixii ay gowracaan waa xaraam laakiin waxaa laga soo reebay yahuudda iyo nasaarada waxay gowracaan maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala meel ha kaga dhacan oo rusushiisa meel ha kaga dhacan oo inxiraaf iyo khalad weyn caqiidadooda ha ku jiro laakiin haddana magaca ilahay bay wax ku gawraci jireen magaca ilahay bay wax ku gawraci jireen sidaas daraaddeed baa marka loo baneeyey iyaga gawracooda waa idiin banaantaban waxay gawracaan laakiin gaal kale oo aan yahuudina ahayn nasraanina ahayn wixii uu gawracay isagu waa xaraam cuntadiinuna iyaga xalaal bay u tahay iyagu waxbaba xaaraam kama ahee cuntadiinu xalaal bay u tahay maxaa loo leeyahay waxaa loo leeyahay idinka haddaad cuntadiinna siisaan ayaga dambi idinka soo gaari maayo wy macanaa waa xalaal haddaad siisaan oo weelashiina ku cunaan ama cuntadiinaba ay cunaan xaggiina dambi idinka soo gaari maayo oo ilaa iyaga wax u kala gedisanba male saas way macanaa muxsanaadka waxaa kaloo laydiin xalaaleeyey intaasi waa cuntadii waxaa yimid guurkii ila maxaa noo xalaala baa taabay su-aashu ahay xaggii dumarkana waxaa idiin xalaal ah kuwa la dhowray oo la ilaaliyey oo zine laga ilaaliyey ee mu'minaadka mu'minaadka cafiifaadkaee dhowrsoon ee xumaanta iyo zinada ka dhowrsoon ee laga dhowray kuwaa guurkoodaa idiin bannaan ee macnaha isku isku caqiidada iyo mabda'aatiin waxaa kaleeto iyagana laydiin baneeyey kuwa ayagana la dhowray oo la ilaaliyey oo zine iyo xumaan laga ilaaliyey kuwii kitaabka hortiin la siiyeyna ka mid oo macnaha waxa weeyaan dumarka labadii bulsho ee inaga horreysay midna yahuudda midna nasaarada kristiyaanka ee kitaabka horteen la siiyey dumarkooduna way idiin banaayey waa kuwee waa muxsanaadka fi suurati lbaqara waxaan kusoo marnay walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna dumarka gaaladaa ha guursanina ilaa ay rumeeyaan oy mu'miniin ka noqdaan halkana waxaa la yidhi dumarka ahlulkitaabka waad guursan kartaan hadday muxsanaad yihiin aayaddani marka waxay khasisaysaa aayaddii hore aayaddaasi waxay ka hadlaysay saan horeyba usoo sheegnay dumarka gaalada ah markii laga reebo yahuud iyo nasaarada aayaddana waxay inoo sheegtay dumarka yahuud iyo nasaaradu guurkooda inuu inoo banaaya sidaasay marka kale yihiin taksiis baa la yidhahdaa cilmiga usuulfiqiga ayib marka qoladaasi waa idiin banaanta shardi bay aayaddu ku xidhay ama laba shardi horta waa inay kitaabiye tahay oy ka soo jeedo ama yahuudiye tahay ama nasraaniye tahay shardi labaad baa lagu xidhayo waa inay muxsano tahay oy dhowrsoon tahayoo zino iyo xumaan iyo macnaha waxaway gogol dhaaf iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah waa in laga dhowray oo ay dhowrsoontahay oo diin ahaan iyo caqiid ahaan ay u rumaysan tahay waxyaabahaas inaysan banaanayn dhaqan ahaanna ay u fulinayso shardigaasaa lagu xidhay shardi saddexaad bay culimmada islaamku ku xidhaanoo yacni muhim ay tahay in lagu xidho kaasoo ah waa in ilmaha aamin loo yahay haddii uu ninku ka dhinto ilmaha diintooda iyo caqiidadooda mustaqbalan waa in aamin loo yahay oon loo cabsanayo waxay uunimaan kartaa markaasi markii muslimiinta iyo dawladooda iyo bulshadoodu gacan sarrayso ruuxuna halkaa ku nool yahay gaashuna halkaa kula nooshay maxaa yeele hadduu ilmihii ka dhinto dawladdii baa mas-uulka ah loo cabsan maayo markaasoo kale haddiise laakiin ilmihii loo cabsanayo ma guursan karti saddexdaa shardi baa laga rabaa marka ayib saddexdaa shardi markii hadda la fiiriyo way adagtaha marka way adagta horta naag dhowrsoon oo ama yahuudiyad ama nasraaniyada inaad hesho maanta way adagta maxaa yeelay intay yaryar yihiin baaba iskuullada iyo fasallada saaxiibba loogu sameeya baaba la qarib hayaaba waa ko mas'alada labaadina waxa weeye xataa haddii la helo naadir si naadir laga yaabo in loo helo in aad ilmahaagii mustaqbalan wax walbaa dhici kari haddaad ka dhimato aynan gaaloobaynin oo naagtani aynan la tegaynin ma damaani kartaa mahe ma damaani karta dumarkii muslimaadka ahaabaaba ilmihii intay la cararaan gaalo la hoosgelahaye mid asalkeeduba gaalnimo ka soo jeeda dawladeediina u doodayso muslimiintuna maanta wadciga ad aragteen ay ku sugan yihiin shaki male ilmahaas inay la tegayso wax ka celi karan aysan jir mar hadday sidaas tahay kuma bannaano guurkeeda war wakti kale iyo xilli kale iyo duruuf kale iyo hala gaadho laakiin in aad guursato oo qaabkaa ku guursatay maya shuruudahaas haddii la helo adiga waa la guursan karaa laakiin shuruudaha intuu mid ka maqan yahay maya guurkooda waa xaraam ayib dumarkaasi ama kuwa muuminaadka ha noqdeen ama kuwa ahlul kitaabka waxaad guursan kartaan baa la yidhi markaad meerkooda siinaysaan ayib idinkoo weliba ilaashan oo zine ka ilaashan ragga wax guursanaya oo kuwo zinaysanaya oo biyaha iska daadinayo dan kale aan lahayn aan ahayn talabaadna saaxiib hoose aan samaysanaynin naago hooseo si hoose manaa uga zinaystaan waxaan kusoo marnay fii suurati nisa waan ugaso kusoo marnayo musaafixiinta waxa weeyaan waa daadinta biyaha la daadinayo leanna ruuxu markuu zinaysanayo walciyaadu billah dantiisu biyaha iska daadin waayo qasad kale male ilmo dhal iyo reer tabax iyo kuma jiro marka zinada calankaa ee muuqata ee dadka qaarkood ay sameeyaan taa kuwa aan samaynin idinku ah midda qarsoon oo bulshada kuwa is-ilaalinaya waxoogaa dad madaxda iyo dadka magacala iyo yani waxa way saaxiib hoosaadka ay samaystaanna idinkoon samaysanin zino oo dhan idinkoo iska ilaalinaya way maana ayib labada arrimood markii laydinka helo ayaad gabdhaha guursan kartaan bale alimaamu axmed caleyhi raxmatullahi wuxuu ku tegey naagta zaaniyadda ah nin cafiif oo dhowrsoon inuusan guursan karin xataa hadday muslimo tahay sidaasuu ku tegey waxaan ugu tegi doonaa fi suurati nuur wa xurima dalika cala lmu'miniin baan ugu tegi doonaa maxaa yeele xadiid saxiixa nabigeena ka sugan sal lla alay wasalam azani lmajluudu laa yankixu ila milahu buu nabir sal lla lay slam zaaniga la jeedlay zaaniga intuu sinaystay la jeedlo la xaday mid isagoo kale ah waxaan ahayn ma guursanahay midka sinaysanaya duurka socdaay mid sinaysanaysa unbuu guursan gabadha dhowrsoonna nin sinaysanaya looma gurin karo midka zinaysanayana yani midda zinaysanaysana ayadana mid iyagoo iyadoo kala unbaa loo raadin laakiin gabadh dhowrsoon nin zaaniya lama siin karo saas nin dhowrsoonna naan zaaniyada inuu guursado maaha saas weeyaan shuruuddu waxa weeyaan dadka isguursanayaayo inay dhowrsoon yihiin oo dad ilaa shan ay yihiin saasaa la leeyahy alyawma maanta ayaa uxilla la xalaaleeyey lakum idinka alطayibaatu laydin xalaaleeyey waxyaabihii war wanaagsanaa waacaamu ladiina kuwii cuntadoodana waa laydin xalaaleeyey uutuu la siiyey waacaamu ladiina dheh kuwii cuntadooda uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey xillun xalaal buu lakum idinka idin yahay waxay gowracaan magaca ilaahay ku gowracaan waa idin banaanta saasayna ahaan jirtay sida culimada salafku ay soo gurinayaan magaca ilahay ku gowraci jireen haddii magicii ilaahay ay ka tagaan oo magacyo shirki ay ku gowracaan xalaal ma noqonayo iyagiiyo gaaladii kale waxba kuma kala gedsa saas maana wa acaamukum cuntadiinuna xillun xalaal bay lahum iyagoo u tahay oo inaad siisaan dembi idinka soo gaari maayo waalmuxsanaatu baa laydin xalaaleeyey kuwa la ilaaliyo la dhowray oo min almu'minaati mu'minaadka ah mu'minaadka la dhowray ee zinada laga dhowray baa laydin xalaaleeyey kuwaasaa laydin xalaaleeyey haddii layidhi soo lagama fahmayo mu'minaadka aan la dhowrinayn zinada laga dhowran inaysan xalaal inoo ahayn saas naag zinaysanaysa ninka qabaayo waa dayuud nabiguna dayuud jannada ma gala bu nabi sal lay slm afar mise saddexdu xadiisku ahaa baryadooda lama aqbalo naagxu ninka qabo oo aan furini baryadiisa la aqbali maayaa xadiis nabigeena ka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh saas wya marka naag muxsanad ah naag aan ahayn ninka dhowrsoone naag uma noqon karto waalmuxsanaatu min almu'minaat waalmuxsanaatu ayaa laydin baneeyey ayaa laydin xalaaleeyey kuwa la dhowray oo zinada laga dhowray oo min aladiina kuwii a kuwii ka mid a uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka min qablikum hortiin shuruuddaa saddexdaa ku xidhan idaa goortii aataytumuuhunna aada siisaan ujuurahunna meheryaalkooda markaad siisaan muxsiniina idinka oo ah kuwa ilaashan hayra musaafixiina kuwa zinaysanaya kayrkood ah muxsiniina xaala aad tihiin kuwa ilaashanoo zina ka ilaashan idinka laftiina gabdhihii haddii muxsanaad la yidhi raggii wax guursanayana soo in shardigaa loo dhigama iyaga muxsiniina idinku ah wey laftiinuba kuwiina guurdoonka ah idinkoo xaal aad tihiin xaaladda gabdhaha guursan kartaan waa xaaladda aad tihiin kuwa dhowrsoon oo zina ka dhowrsoon hayra musaafixiina kuwa zinaysanaya kayrkooda walaa mutakidii akhdaani saaxiib hoosaad kuwa samaysanaya idinkoon ahayn saaxiib hoosaad kuwa samaysanaya xaaladda aydaan ahayn ba idin bannaanta waman yakfur cidduu kufrida biliimaani iimaan rumayn ciddii ku kufrida axkaamtaa la rumeeyaay faqad xabita wuu buray camaluhu camalkiisii waa buray ninkii yidhahda dumarku waa isku mide dee yahuudiyad iyo nasraaniyad iyo mushrikad iyo naag walba waa la guursan karaayo xaq xukumka noocaasa ku kufriyaay camalkiisii waa buray waa gaaloobaya macna halis wey ninkii macnaha waxa weeye yidhahda cunto waa cunto meeshaad aragtana waa laga qaataa waxaan ku cuninna waa la cunaa warkaa ka bax waxbaa xalaaliya waxbaa xaraama faqad xabita camaluhu camalkiisii waa hoobtay waa gaaloobay macnaha axkaamta ninkii ku kufriyo rumayntooda ku kufriyaay waa gaaloobaya maxaa yeele camalku wuxuu la hoobtaa oo la buraa waa un kufri kufri hadduu yimaado ruuxu gaalo unbuu camalkiisa hoobanay buraya macnaha wa huwa isaguna fi laakhirati aakhira dhexeeda min alkhaasiriina kuwa khasaaray buu ka mid yahay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo idaa goortii qumtum aad istaagtaan ila salaati salaada markaad isu taagtaan faqsiluu dhaqa markaad rabtaan inaad isu taagtaan way macna faqsiluu dhaqa wujuuhakum wejiyaalkiina dhaqa wa aydiyakum iyo gacmihiina ila almaraafiqi xusullada laga gaadho wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxyaalkiinana masaxa wa arjulakum lugihiinana dhaqa wujuuhakum tibay ku cafantay wa arjulakum lugihiinana dhaqa ila alkacbayni anqawyada intii laga gaadho wain kuntum haddaad tihiin junuban kuwa janaabo qaba oo xadadkii weynaa qaba fataharuu isdahira qabaysta wain kuntum haddaad tihiin mardaa kuwa jiran aw amase calaa safarin socdaal dushii aad ku sugan tihiin aw amase jaa uu yimaado axadun mid oo minkum idinka idinka midi min alghaa'iti meeshii godnayd uu ka yimi godkii uu ka yimaado meeshii lagu dangudanahayo uu ka yimaado aw amase laamastum aad taabataan annisaaa dumarka aw amase laamastum aad u galmootaan annisaaa dumarka aad u galmootaan oo falam tajiduu aydan helin maa an biyo fatayamamuu gabagabaysta saciidan ku gabagabaysta waxyaabaha dhulka dushiisa yaala ayiban oo daahir ah oo famsaxuu masaxa biwujuuhikum wejiyaalkiina iyo wa aydiyakum gacmihiina minhu kaa xaggiisa kaga masaxa minhu kaa xaggiisa saciidka xaggiisa kaga masaxa maa yuriidu llahu alla ma doonayo liyajcala inuu yeelo calaykum dushiina min xarajin wax cidhiidhi ah cidhiidhi inuu ilaahay idin geliyo ma doonayo walaakin yuriidu wuxuuse doonayaa liyutahirakum inuu idin tahiro oo idin nadiifiyo waliyutima inuu dhammaystiro ayuu doonayaa oo taam yeelo nicmatahu nicmadiisa calaykum dushiina ku taam yeelo lacallakum waxaad markaa mudantihiin tashkuruuna aan shukridaan aayadani aayadii horeynu soo marnay bay isku mid yihiin oo waxay ka warrami sidii loo dahaaro qaadan lahaa markii ilaahay la is hortaagayo salaada la tukanayo war u fiirsada waxaan hadda laga soo hadlayay xalaal iyo xaaraan baa laga soo hadlayay aayadda ku xigtaayo waxay noqotay salaadii bay noqotay iyo weysaysigii iyo qaabkii loo dahaaro qaadan lahaa saas yacni tanna horena mucaamala laga soo hadlay noloshii baa laga soo hadlaya maxaan cunnaa maxaan guursanaa maxaa naloo ogolayn maxaa naloo ogolya haddana waxaa lagu xijiyey si aad u tukan lahaydeen u dahar qaadan lahaydeen saasbay isu dhex taallaayo wax kala soocan maba ahba waxaa la yidhi kuwa iimaan kalahow alliya rasuulkiisa kuwa rumeeyeyow idaa quntum markaad istaagtaan lagama wado salaada markaad isu taagtaan weysaysta lagama wado maxaa yeele markaa hada weyse lagamama gaari karaba hadda salaaddii aba la isu taagayo ee waxaa laga wadaa idaa aradtum alqiyaama ila asalaam markaad rabtaan salaad inaad isu taagtaan sidan sameeya wejiyadiina dhaqabale faqsiluu wujuuhakum wejiyada dhaqa wejiga waxaa la dhaqayaa yani waxa weeyaan isaga oo dhan baa biyaha la gaadhsiinaya wejigana waxaa la yidhahdaa laga soo bilaabo madaxa wejiga iyo timuhu meesha iska qabtaan weliba qaar timaha kamid in la raaciyo fiican ilaa lafgareedka laga gaaro intaa way wejiga dherarkiisa ballacna waa labada dhagood inta udhaxaysa intaasaa la doonaya inay biyuhu wada gaadhaan faqsiluu wujuuhakum waxaa soo gelaya wejigiina dhaqadaas sandaarsigii baa soo gelay oo luqluqashadii baa soo gelaysa saas weyaan maxaa wejigii bay ku imaanaya kadib wejiga markaad dhaqdaan gacmihiina dhaqaba le ilaa laga gaadho xusullada laga gaadho ilaa macnaha waxa weye laftaas meeshaas macnaha ay gacantu ka kala baxdo halkaa laga gaadho macnaha ilaa intaasaad dhaqaysaan axaadiista nebiga waxaa ku sugan sala ly wasalam in dhaqitaanka gacanta midigtaa lagu horumarinayo ta bidixdaana la dambaysiinayo waxaa kaloo ku sugan dhaqitaankooda wejiga iyo gacmahaba marmar halhal mar baad ka dhigi karta waad waaxawaaxay karta haddaad doontana labalaba goor baad dhaqi karta haddaad doontana saddex goor baad dhaqi karta sida ugu fadli badan adiga waxa wey biyihii inay wada gaadhaan ubaa muhima waajib intaa wey ayib haddaad markaa kadib gacmaha aad dhaqdaana waa masaxu biru'uusikum ale madaxyadiina masaxa madaxa sida loo masaxayo ayadana xadiiska nabiga caddeeyey sal alay waslam oo labada gacmood oo wada socda inta biyihii lagu soo qooyo ayaa macnaha waxa weeye meesha wejiga iyo timuhu iska qabtaan ayaa laga bilaabaya labadii gacmood oo wada socda ayaa waxaa la gaadhsiinayaa sida loo sii wado ilaa qadaadka la geenaya qadaadka haddana laga soo celinaya waxaa la keenayaa meeshii markii hore laga bilaabay halkaa mar baa la masaxay sunada saxiix ee nabigeena ka sugan sal alay wasalam sidaas wey saas weya ayib waxaan sugnayn oo ayadoo aan daliil lahayn timaha qaar ka mida meeshan in waxoogaa laga taabsiiye biyaha waa uun madhab baa qaba laakin daliil ma laha xogaa uun tintan biya soo qaada meesha bal barka kaga siiso saas maaha masixidii nabiga sal lay slam ila qur-aanka nabigaa fasiray fasirkiisiina waa inaan raacno ilaahay wej madaxa masaxa buu ina yidhi laakiin seen u masaxnaaso inaan nabiga ka qaadano maaha saasuu rasuulku u masaxay salawatu rabbi waslamu caleyh ummadiisana saasuu baray waa in saa loo masax manaa waxaa kaloo yani dhaqdaan baa layidhi yani gacmaha lugaha dhaqa ilaa aan qawyada laga gaadhay waa inta waajibka lugta midigtaa baa la hormarinayaa bidixdana waa la dambaysiin ilaa anqawguna waa waajib anqawga haddii aad ka hoos mariso biyuhu ka hoos maraan weli waajib baa kaa maqan anqawga waa inay biyuhu gaadhaan way macna saas weyaan ayib kadib baa waxaa layidhi intaasi waa haddaad wayse qab uun u baahan tihiin waysada unbaa kaa jaban ayib laakiin haddaad janaabo qabtaan oo xadadkii weynaa aad ku dhacdaan xadadkii weynaa baad qabtaanoo qabays baad u baahantay ama reerkaagii baad saragteen ama waad qarawday ama si kalaa wax kaaga yimaadeen yani waxa wey ama waa gabadhii oo dhiiggii caadadaa ku dhacay janaabo haddii aad qabtaan bahaaro qaata bu rabbi subxana watacala qabayska soo qabayska saas halaleeya maana ayib intaa markii laga hadlay oo xadadkii weynaa iyo kii yaraa xadadka weyn waxaa la yidhahdaa waa ka qabayska u bahan xadadka yarna waxaa la dhahaa waa midka waysada u bahan oo waysadu ka laasimayso labadaa markii laga soo hadlay baa waxaa la yidhi xaaladda ay biyo weydaan maxaan samaynaa xaaladdaad biyo weydaan bedelkii biyaha waxaa idin gelaya caraa idin gelayso yani gabagabaysi baa idin gelaya saas way maana haddaad jiran tihiin baa layidhi oo ama biyihii waad jiran tahay oo meeshaasay yaallaan ma gaadhi karta cid ku kaalmaynaysa oo kuusoo qaadaysana ma jirto adiguna waad jiran tahay maba ka egta ama maahe biyaha isticmaalkoodaad ka cabsanaysaa inay dhib ku kuu geystaan cudurkii aad qabtay caabuq iyo dhibaato inay keenaan infection inay macnaa meeshii ku dhaliyaan biyihii baad ka cabsanaysaan waad jirantihiin oo jira ahaan baydaan biyihii u isticmaali karin ama safar baad ku jirtaan oo safarta waxaa u badan biyo la-aan in biyo lala hay waxoogaa biyaha haddii la watana dee cabitaan baa loogu baahanyay in wax lagu karsado safarta inta badan haaliban biyo la-aan bay u badanta safar baa siiyey marka ama maahe mid idinka idinka mid ah wuxuu ka yimid meeshii godka ahayd ee lagu dangudanahay qaa'idka waataan horey usoo sheegnayo luqada carabiga asal ahaan waxaa la yidhaahdaa dhulka meelihiisa godan waana meelahay danta la aadi jireen intayna musqulaha samaysanin musqulaha intaan la dhisanin meel god abuu ruuxu wax la raadsan jiray oo isku asturi jiray meeshii baa laga soo qaatay oo qaa'idka shaygii bini aadamka ka imaanaya meeshaa markay tagaan baa magacii loo bixiyey oo qaa'idka hadda waxa wey saxarada iyaal baa la dhihi macna saasaa loo isticmaala marka waxaa laga wadaa hadduu ruuxu ama ka yimaado saxaradii ama kaadidii oo soo danguto ama maahe aw laamastumu nisaa ama dumarka aad u galmootaan intaa mid kamid a hadday idinku dhacdo laamastumta waa tii aan suuradii hore kaga soo hadalayo salafku ridwaanullahi calayhim ilaa maanta waa masale laisku khilaafsan yahay aayaddan tafsiirkeedo haddii la yidhaahdo taabashada gacanta la yidhaahdo waxaa imaanaysaa in la yidhahdo taabashada gacanta dumarka waysada way jebsaa haddii la yidhaahdo taabashada gacanta maya aayaddu waxaa laga wadaa galmadana taabashada gacantii wayse ma jebinayso labadaa tafsiir bayna saxaabadu isugu khilaafeen oo qolana waxay laamastum aad taabataan oo gacanta ah qolana waxay yidhahdeen mayahe laamastum aad u galmootaan bay ku fasireen haddii axaadiista nebiga loo kaco sal alla alay wasalam waxaan helaynaa inay xoog badan tahay tafsiirka odhanaya aw laamastum aad u galmootaan maxaa yeele nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo wayse qaba xaasaskiisa intuu dhunkado ayuu tukan jiray isaga oo salaad ku jira ayuu xaaskiisa caaisha radi allahu canha saxiixulbukhaariga ayuu taabanayay isaga oo nebigu sal alay wasalam wayse qaba ayuu xaasaskiisa la seexan jiray habeenkii wayse kamayna burin jirin intaasoo dhan waxay kutusaysaa iyo wixii la mid a in aysan dumarka taabashadoodu waysada jebinaynin laamastumu nisaa'ana laga wado galmada tafsiirkaa weliba waxaa inoo sii xoojinaya haddii laga soo hadlay wayse qaadadkii iyo qabaysigii goorta biyo la helo markii oo qabaysiga xadadkii weynaa iyo xadadkii yaraa markii biyo la haystaa laga soo hadlay markii biyo la waayo xadadkii weynaa iyo kii yaraaba inuu gebagabaysigu ku filan yahay waa in aayadda laga helo haddaynu laamastum galmada ku fasirno waxaa inoo soo baxaysa xadas weyn hadduu idinku dhaco qabays u baahataan iyo hadday waysadu idinka jabto ood waysa u baahataanba diyana aada weydaan labadaba waxaa idinku fila inaad gebagabaysataan marka macno siyaadoo dheeraadaa meesha inooga soo baxay oo xadadka weyn ee qabayska u baahanna markii biyo la waayo inuu gebagabaysigu ku filay maxaa yidhi laamastum waa galmo galmadana qabays baa ka waajibaya sooma qabays isagoo kugu waajibay baad biyo weyday falam tajiduu maa-an fatayamamuu saciidan tayiban waxay u wada noqoni markaad galmooteen biyana weydeen tayamuma markii waysadu idinka jabtay biyana weydeen tayamuma labadii baa inooga soo baxay haddii laakiin laamastum taabashada gacantaa la yidhaahdo tayamumku waxaa soo baxaya uun inuu aayadda oo laga qaadanaya aayadda macnaha siday markaasi ay kutusayso tayamumka uun wayse keliyata unbuu marka macnaha waxa weyaan waa sida aayadda xadiista caddaynaysa ayib marka saasaa la leeyahy haddaad biyo weydaan idinkoo qabays u baahan oo xadadkii weynaa qaba ama mehe xadadkii yaraa qaba oo wayse u baahan haddii aad biyo weydaan fatayamamuu saciidan ayiba markaa gabagabaysa saciidka waa horaad isagana uga soo hadallayo waxaa la isugu khilaafsanyaha shayga lagu gebagabaysanayo ee lagu tayamumayaay ma waxa weeyaan caro keliya miya inay ku soo raacdo gacmahaaga soo raacday laasimta ma caraa oo saciidka caraa laga wada mise waxaa laga wadaa waxyaalaha dhulka dushiisa yaalloo dhan dhagaxyaanta geedaha dhulka dushiisa dhismaha waxyaalaha miya o dhan miyaa laga wada luqada carabiga asal ahaan marka la aado waxaa xoog badan iyadana saciidatu inay tahay wax walba dhulka dushiisa saaran in lagu gabagabaysan karo oo masale iyadana yani waxa way salafan wa khalafan ayadana lagu muransan yahay macaraa shardi ah mise wax walba waa lagu gabagabaysan karaa saas way macanaha ayib arrimaha markaad gabagabaysanaysaan oo markaa carada ama shayga aad ku gabagabaysanaysaan aada heshaan ee daahirkaa wejigiina iyo gacmihiina ku masaxa buu rabbi subxana wa tacala wejigiina iyo gacmihiina ku masaxa waxaa laga wadaa iyadana axaadiista nabigaa fasirtaye sida loogu masaxayo iyadana waa soo sheegnay labada gacmood baa hal mar dhulka lagu dhufanaya ama meeshii aad ku gabagabaysanaysa hal mar markaad ku dhufatana wejiga ayaad marinaysaa ayagaad horta ismarmarinaysaa si wixii ku soo raacay oo wejiga dhibi lahaa aada isaga daadiso riwaaya waxay leedahay waa la afuufaya yani waxa weeyaan waa afuufi ayagana saasaad macnaha isugu dhammaandhabi markii wixii siyaada ay kaa daataan ayaad markaa wejiga marinaysa wejiga markaad mariso adiga oon dhulka ku celinin baad haddana gacmaha qaybtooda hore ee calaacasha ah calaacasha iyo inta macnaha waxa midsalkaasi intaas ayaad marinaysaa labada gacmood qaybtooda horaad saa isu marmarinaysaa wabas baad gawaad weysa qabta marka haddii qabays waajib kugu ahaana khalaas waa baharo qabta waad tukan waad cibaadaysan qur-aan baad akrin oo ku kaca waa intaa laba goor in lagu celiyo gacanta oo dhulka laba goor lagu dhufto oo wejigana loo soo qaado caro labada gacmoodna caro loo soo qaadoo lagu celiyo mar labaad waa xadiitan sugnayn saas way macanaha halal mar oo dhulka lagu dhufto keliyaytaa nabiga sal sl alay waslam kaa kale ma sugnaa waxaa kaloo iyadana aan sugnayn marka la gebagabaysanayo in gacanta la masaxo ilaa laga gaadho yani suxulka ilaa laga gaadho macnaha kor meeshii waysada la gaadhsiin jiray in la gaadhsiiyada xadiidkeedu iyaduna ma sugnaa inta sugani waa wejigoo hal mar la masaxo gacanta labadeeda qayboodoo la mariyo hal mar keliyato dhulka lagu dhufto intaasaa nabiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo saxiixaynka iyo qeyrkoodba ku sugan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow idaa goortii qumtum aada istaagitaan ila salaati salaada markaad istaagtaan markaad isu istaagi rabtaan faqsiluu dhaqa wujuuhakum wejiyaalkiina dhaqa wa aydiyakum iyo gacmihiina ila almaraafiqi xusullada inta laga gaadhayo suxulka inta laga gaadhayo yani masax yani waxaan ilaa dhaqa wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxyaalkiina masaxa yani lugihii oo xugunkoodu dhaqitaaya iyo wejigii iyo gacmihii oo xugunkoodu dhaqitaaya baa waxaa la kala dhexgeliyey madaxii oo xukunkiisu yahay masxid waxay saas leeyihiin culimmadu waxaa laga faaidaysan bay leeyihin xubnaha in loo tartiibiyo sidaa qur-aankuu sheegay hadduu ruuxu lugaha kasoo bilaabo waysadiisu masaxba maya sax maha meeshii ka bilowda inaad ka bilowda meeshii ku dhamaylayo inaad ku dhamayso sidaa la isugu xijiyay waa inaad isugu xijiso wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxyaalkiina masaxa wa arjulakum iyo lugihiina wa arjulakumne waxay ku cadfan tahay dhaqa faqsiluu dhaqa bay ku xidhanta wa arjulakum lugihiinana dhaqa ila alkacabayni aan qawyada intii laga gaado wain kuntum haddaad tihin junuuban kuwa janaabo qaba oo janaabo qabo oo isku janaabay waxaa la mida janaabadaasi yani gabadhu markay caado qabto dhiiggii ku dhaco oo macnaha uu ka go fadaharuu isdahira qabaysta baa laga wada wain kuntum haddaad tihiin mardaa kuwa jiran haddaad tihin oo biyaha isticmaalkooda uu dhibayo aw amase calaa safarin safar dushood kuwa ku sugan xala haddaad tihiin socdaal dushii kuwa ku sugan aad tihiin oo markaasay biyo la-aan bay u badanta aw amase jaa uu yimaado axadun mid oo midkum idinka idinka midi min alghaa'iti meeshii lagu dangudanayay uu ka yimaado musqushii ama meelihii hoose lagu dangudanayay aw amase laamastum aad u galmootaan annisaaa dumarka aad u galmootaan falam tajiduu oo falam tajiduu aydaan helin maaan biyo fatayamamuu markaa u qasda saciidan saciid waxa dhulka dushiisa saaran mid ka mida u qasda ayiban oo daahir ah shardi waxaa inuu daahir yahay ila wax nijaasa laguma macnaha tayamumo ayiban oo daahir ah famsaxuu masaxa markaa biwujuuhikum wajiyaalkiinna iyo wa aydiikum gacmihiinna minhu kaas xaggiisa saciidka xaggiisa kaga masax saas weya nebigu darbi inuu ku gabagabaystay baa sugan ayib maa yuriidu llahu alla ma doonayo liyajcala inuu yeelo calaykum dushiina min xarajin wax cidhiidhi ah waxaa ka mid a yani inuusan ilaahay cidhiidhi idinla rabin ilaa wa ilaaba biyo uun hela haddii la dhila meelaad ka keentaan babiyo la-aan ma cibaadaysan kartaan soo cidhiidhi maaha maa yuriidu llahu liyajcal calaykum bilxaraj xaraj iyo cidhiidhi inuusan ilaahay lala rabin waxay kutusi waxaa kutusaya shalayto darsigeenu soo maraynay waxaa la yidhi baktigii haddaad u baahataan cuna waa fududay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay yani sida xadiiska nebiga kusugan sal alay wasalam yani an tu'ta rukhasuhu kamaa yuxibu an tu'ta cazaa'imuh ruksada iyo fududaynta ilaahay bixiyey wuxuu jecelyahay inaad la timaadaan sida casiimada waajibka asalkaaba inaad la timaadaan uu jecelyahy marka ruksada ilaahay kusii waa fududayn oo ilaahay cidhiidhi idin lama rabo cidhiidhina ilahay ma doonayo subxana wa tacala laakiin walaakin yuriidu wuxuuse doonayaa liyutahirakum inuu idin dahiro waliyutima iyo inuu dhamaystiro tadhiirka maxaa laga wadaa tadhiirka waxaa laga wadaa qabayska aad qabaysanayso iyo weysada aad weysaynaysanaysaay dembigaagaa lagu dhaafay dembigaagaa ilahay ku dhaafaya subxana wa tacala xadiista nabiga ku sugantay sal alay slam waysadu in dunuubta lagu tirtiro oo wejiga markuu ruuxu dhaqo gacmaha dhaqo lugaha dhaqo dembiyaday galeen in ilaahay ka tiraya subxana wa tacala marka tadhiirkani waa dunuubti dunuubta in laydinka dhaafaa la doonaya oo waysada laydinkaga dhaafo waliyutima inuu taam yeelo ayuu alla doonaya nicmatahu nicmadiisa calaykum dushiina ku taam yeelo lacallakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad shukridaan soo inaad shukridaan maaha markaas waa inaan shukrin oon idhahda ilahu adaa mahadle yani tashriicaadkaas iyo jidayntaas rabbi subxana wa tacala loo jiday iyo fududaynta goortii waxoogaa cidhidi angala rabbi wax naga fududaynaya subxana wa tacala wadkuruu nicmat allahi calaykum wamiifaaqahu aladi waafaqakum bihi id qultum samicna waatacna wattaquu llaha ina allaha caliimu bidaati suduur wadkuruu xusa nicmat allahi ilahay nicmadiisii xus oo xusuus calaykum dushiina uu idinku nimceeyey wa miifaaqahu iyo ballankiisii adkaa alladii ballankaasoo waafaqakum uu idinkula ballamay bihi isaga id waqti buu idinkula ballamay qultum aad tidhaahdeen samicnaa maqalay oo wa atacnaa yeelna wattaquu llaha alla ka cabsada mu'miniintiiyow maxaa yeelay ina allaha alla caliimu kii ogaansho badan wey bidaati suduuri laabaha xaaladda u saaxiibka nicmada ilaahay xusa nicmada ilaahay dushiina uu ku nimceeya waxa weye waa islaamnimada iyo nebi maxamed oo laydiin soo diray salawatu rabbi wasalaamu caleyh iyo khalaa'iqdaa faraha badan oo inta laydinka dhex doortay ilaahay iimaan idin waafajiyey subxana wa tacala imise ilmo aadam ah oo luunsan baa jira oo laga qadiyey khayrka sooma bad ilaahay subxaana wa tacaala adiga siinta uu ku siiyey maadan mudallin xaqna ilaahay uguma lihid abaalgudna kuma lihid gacanna umaadan geysanin isagaa iska kaasiiyo kula maagay fadligiisa saas maana marka xusuuso nicmada iyada kunkiiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan ilmo aadam abaa luunsan halbaa hanuunsan kunkiiba halbaa hanuunsan sida xadiiska nabiga kusugan sal alay slam halkii hadduu ilaahay kaa dhigay soo inaad ilaahay subxana wa tacala nicmadiisa aada xustaba oy kula weynaato qalbigaaga ku weynaato mar walba aada xusto wadkuruu nicmat allahi calaykum waxaa kalood xustaan ilaahay subxaana wa tacaala ballankiisii ballantani waxay ahayd bay leeyihin mufasiriintu u badan yihiin saxaabada ridwaanullahi calayhim ibn jariir iyo ibn kaiir waxay rajaxayaan nabigeena sal lay wasalam maka intuu joogo weli uusan madiine u hijroonin ayaa waxaa u yimid niman reer ansaareedoo reer madiine ah aws iyo khasraj ah saddex nin oo reer awsa iyo sagaal nin oo reer khasraj labiyo tobankaa nin baa nabiga maka ugu yimid maka markay ugu yimaadeenna baycadii caanka ahayd bay nabiga la galeen sal lay waslam inay nabiga yani hadalka maqlayaan oo yeelayaan oo diinta difaacayaan oo macnaha waxa weye nebi maxamed sal lay wasalam magaaladooda kusoo dhawaynayaan oo isgarab taagayaan ballantaasay galeen ballantaa marka ilaahay ay nabigiisa la galeen baa la leeyahay waxaa kalood xusuusataan ballantii alle aada la gasheen leanna ballanta nebi maxamed lala galay waa ballan ilaahay lala galay fi suurati waxaan ugu tegi doonaa insha allah taala suurat lfatxi baycada nebi maxamed lala gelayo waa bayca ilahay lala galay subxana wa tacala inamaa yubaayicuuna allaha yad llahi fawqa aydihim baycada ilahay baad la gasheen heshiiskii alle aad la gasheen iyo ballantii alle aad kala qaadateen markii aad dhahdeen nebiyow hadalkaagiiyo hadalkii alla maqalay yeelay oo waanu fulinaynaa ballankaana xusuusta baa laleeyahy allana ka cabsada xaaladaha qalbiga u saaxiibkaa buu ilahay subxana wa tacala xoogaan u yahay oo ogsoon yahay saasaa laleeyahy ballantaasi marka ballan adag ba yahay waana ballantuu nabigu sal lay slam dagaalkii beder markii laysu diyaarinayo oo xusuusinayo reer ansaareed ballan adag ba yahay waa ballantii nebi maxamed sal lay slam ay kula soo wareegeen oo uu kusoo hijrooday oo magaalada madiina ku yimid oy ka dhalatay difaacii nabiga ay difaacayeen salawatu rabbi wasalaamu aleyh ree ansaareed awsiya khasraj taawe macnaha wadkuruu xusa oo xusuusta nicmat allahi ilahay nicmadiisa calaykum dushiina uu idiin nimceeyey wa miihaaqahu ballantiisii adkaydna xusuusta ballantiisii lagu kalsoonaaye adkayd alladii ballankaasoo waafaqakum uu idinkula ballamay bihi isaga ballanta uu idinla galay alla subxana wa tacala oo waxay ahayd ballantaa haddaad fulishaan jannaad leedihin buy jannaad leedihin ayaga dhankoodana waxay ahayd inay ballantaa fuliyaan xagga rabbina waxaa jiray hadday ballantaa fuliyaan inuu janno siiyo ballan ballantii allah subxaana wa tacala aad la gasheen yani taa iyadaa balxusuusta id wakti uu idinkula ballamay qultum aad tidhaahdeen samicnaa maqallay hadalka wa atacnaa yeelayo waanu fulinoo diyaar baan nahay wattaqullaha alla kacabsada muuminiintii oo iska jira alle ina allaha alle caliimun wey midkii ogaal badan weeye bidaati suduuri xaaladaha laanta u saaxiibka ah yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo kunuu ahaada qawaamiina kuwa taagni kuwa taagni badan lilahi ilahay dartii kuwa u taagni badan ahaada shuhadaaa ahaada kuwa markhaatiya ah bilqisdi cadaalad kuwa cadaalad ku markhaati kacayana ahaada walaa yajrimanakum yaysan idin xambaarin shana'aanu qawmin qolo cadhadood iyo nacaybkood yuusan idinku xambaarin calaa an laa tacdiluu inaydan cadaalad samaynin icdiluu cadaalad sameeya huwa cadaaladda ayaa aqrabu dhawaansho badan litaqwa alla kacabsiga wattaqu llaha alla kacabsada maxaa yeele ina allaha alla khabiirun midkii xogbaal a weeye oo macnaha gurdhow bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan dadka muminiintaho aayadan aayad lamida waa tii aynu darsigii shalex ku soo marnay dadka muminiinta aho waxaad ahaataan kuwa u taagni badan ilahay darti xaqa u taagnaada ilahay dartiina ugu taagnaada macnaheedu waxa weeyaan dad kale ha lagu maqlo ha lagu ammaano maslaxa iyo dana adduunya ku gaadh yaysan idinka noqonin u taagnaada ilaahay dartii u taagnaada ku raaligeli alle janno kaga raadso cadaab ka carar hawsha aad u taagantahay taa ha noqoto markhaatiga aada furaysaanna cadaalad ku markhaati fura waxaad og tihiin sheega waxaydaan ogeyn laka gaabsada waa kaan soo marnay yani fii suurati nisa baynu ku soo marnay walow calaa anfusikum aw ilwaalidayni waalaqrabiin naftaada haddii laga gar leeyahay ku markhaati kac oo labadaada waalid ku markhaati kac oo qaraabadaadiiyo eheladaada ku markhaati kac yani waxa weyaan cadaaladda idinku dhankeeda mar walba xiga saas way macana yayna idinku xambaarin colaad iyo cadaawad dad idinka dhaxaysaay inaad cadaaladda ka tagtaan macnaheedu waxa weeyaan xataa kan aada ishaysaan hadduu gaal yahay gaalka waa in cadaaladiisa la maryo ma aha gaalnimo daraaddeed in xaqiisa loo duudsiyo ama looga eexda ma aha kan kadaata cadaawad baa idinka dhexayso oo waxbaa idin dhex marayo waad isku xanaaqdeen oo waad necab tahay cadaaladda ha ka tegi waxaa tahay qaaligii maxkamadda fadhiyey nilaad necab tahay baa meesha yimid waad necab tahay daraaddeed waxbaa idin dhex maray cadaaladda uga tegi waxaa tahay ninkii markhaatiga furayay markhaatiga aada furayso ninkan xaqa leh haddii aada isneceb tihiin cadaaladda hauga teg mar walba adigu markhaati furkaagu cadaalada ku salaysnaada laakiin colaad baa naga dhaxaysay maanaa wada dhalalin iyo gaal weeyaan ama muslim baan ahay iyo waxaasoo dhan cadaaladdaa ka wey waxaasoo dhan ka baxa saas macana inaad cadaalad cadaalad sameeya maxaa yeele cadaaladda alla ka cabsiga u dhow ilaahay subxaana wa tacala kitaabkiisa cadaalad buu kusoo dejiyey rusushiisana cadaalad buu kusoo diray samaawaadka iyo dhulalkana cadaalad buu ku istaajiyey addoommadiisana cadaalad buu ilahay ka rabaa subxana wa tacala cadaaladaasaa wax ku taagan yihin oo nolosha ku taagan maalintii cadaalada waayo waa maalinta halaag imaanaya wey macana ummad aan cadaalad lahayn oo aan cadli nolosheedu ku salaysnayn iyo dawladeedi iyo bulshadeedi iyo nidaamkeedu ilaahay way khilaaftay subxaana wa tacaala inay sii jirtana xaq uma laha waa inay tagto ummadaas macana dawladdaasi waa inay tagto cadaaladda marka in lagu dadaalo oo bulshadu ku dadaasho ruux walbana ku dadaalo taasuu ilahayna faraya subxana wa tacala saas wey yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyo kunuu ahaada qawaamiina kuwa taagni badan lilahi ilahay dartii kuwa u taagni badan ahaada shuhadaa ahaada markhaatiyo bilqisti cadaalada ku markhaati kaca cadaalad kuwa ku markhaati kaca ahaada walaa yajrimanakum yaysan idin xambaarin shana'aanu qawmin dad nacaybkood ama cala aad u qabtaani calaa an laa tacdiluu inaydaan cadaalad samaynin yaysan idinku xambaarin inaad cadaalada ka tagtaan yaysan idinku xambaarin icdiluu cadaalad sameeya huwa cadaalada ayaa aqrabu dhawaansho badan litaqwa alla kacabsiga iyada u dhawaansho badan wtaqu llaha allana kacabsada ina allaha alle khabiirun midkii xog og wey ama gun og bima tacmaluna waxaad samaynaysaan wacada allahu aladiina aamanuu wacamilu saalixaati lahum maqfiratun waajrun cadiim wacada allah alla wuu yaboohay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha oo wanaagsan lahum ayaga wuxuu lahum iyaga inay u sugnaatay maqfiratun dembi dhaaf iyo wa ajrun ajrigaasoo cadiimu weyn waladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniya biaayaatina aayaadkanaga ulaaika kuwaasi asxaabuljaxiimi naarta jaxiima saaxiibadeed wey dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga helay ilaahay wuxuu u yaboohay dembi dhaaf iyo ajir weyn oo janno ah kuwa gaaloobay aayaadkana beeniyeyna kuwaasi naarta jaxiimo la yidhahdo kuwa kuwaanayo wacada allahu alla wuu yaboohay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey alle iyo rasuulkiisii xaqa rumeeyey oo wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha wan wanaagsan lahum ayaga wuxuu yani wuxuu yaboohay lahum ayaga inay u sugnaatay makfiratu dembi dhaaf wa ajrun ajri cadiimun oo weyn oo janno ilaahay ah waladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkanaga ulaaika kuwaasi asxaabu ljaxiimi naarta jaxiima dadkeeda wey ya ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat allahi calaykum id hama qawmun an yabsutuu ilaykum aydiyahum fakafa aydiyahum cankum wtaquu llah wacala allahi falyatawakal lmuminuun ya ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow udkuruu xusa oo xusuusta nicmat allahi ilahay nicmadiisa calaykum dushiina uu idinku nimceeyey id waqti uu idiin nimceeyey hamma ay damceen qawmun dad ay damceen an yabsutuu inay fidiyaan ilaykum idinka xaggiila aydiyahum gacmahooda inay usoo fidiyaan oo fa kafa uu kaafiyey uu reebay alle aydiyahum gacmahooda cankum xaggiila uu ka reebay wattaquu llaha alla ka cabsada wa cala allahi alla dushiisana falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna kuwa alla rumeeyey aayaddan waxay ka hadlaysaa dhowr goor ayay gaaladu isku dayeen inay muslimiinta dhib gaadhsiiyaan dhowrkii goorba ilaahay baa subxaana wa tacaala muslimiinta dhibkii gaalada ka badbaadiyey mar waxaa dhacday nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadiisoo socoto ah ayaa qorax xilli yani waxa weye kulayla ah bay geeda hoostoo degeen saxaabadii waa kala tageen mid walba geed hoostii buu han ka raadsan nabiga sal lay slam keligiibaa waxaa looga tegay geed weyn hoosti nabigu sal lay slam intuu seeftiisii geedkiisu dhay ayuu iska qayluushado iska seexay nin acraabi oo reebaadiye ah oo gaal ah baa intuu meeshii yimid oo seeftii la soo baxay buu nabigu wuxuu baraarugay oo soo toostay isagoo seeftii gacanta ku haya seeftana galka ka simay oo ku haya yaa iga kaa celinaya maxamedow man yamnacuka minni bud yaa iga kaa celinaya maanta markaasuu nabi wuxu uri sal lay slam allah ilahay baa iga kaa celinay wuu ku celiy yaa iga kaa celinay allah yaa iga kaa celinay allah seeftii dhulkay ku dhacday nabigaa qaatay sal lay slam markaasuu yidhi yaa hadda iga kaa celin adig wuxuu yihi kun khayra aakidin nin seef qaada ninkii ugu fiicnaa noqo maxamedow maanta i badbaadi iska fiidaabu saxaabadu nabigu yeedhay sal lay wasalam meeshii bay yimaadeen isagoo meeshii fadhiya miskiin ah nabiguna seeftii haysto ayuu u yimaadeen nebigu waa iska cafiyey sal alay slam laska sidaayay ninka marka ninkaasi gacantiisiibuu wuxuu u fidiyey inuu nebi maxamed dilo yaa ka qabtay ilahay baa ka qabtay subxana wa tacala fakafa aydiyahum cankum waxaa ka mid ahaa nabiga sal alay slam nimankii reer bani nadiir markuu u tegey isagoo doonaya inay la bixiyaan magtii labadii nin ee saxaabigu dilay ee caamiriyeenka ahaa waa kuwii isku dayay inay nabiga dilaan salawatu rabbi wasalaamu caleyh geedka noo fadhiisaa la yidhi bal waanu isdhex gelaynaayo bal annagaa ku imaanin nin baa loo diroo layidhi taad kor ka fuusha geedka dhagax weyn madaxa kaga dhuf ilahay baa u sheegay maaljibra meesha iska kacbaanin waa ka dhaqaaqay nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh isku day bay ahayd nabiga in lagu dila la isku dayay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ilahay baa badbaadiyey dhacdooyin dhowr oo saasoo kale jirta waa kaan soo marnay markaan kasoo hadlaynay salaada gaabinteeda inay gaaladii ku tashadeen saxaabadu duhurkii iyagoo tukanaya markay arkeen salaatulkhawfki maxaa jira salaadii duhurka inay yidhahdeen salaada casar aan la sugno salaad wax walba ay ka jeclin baa kusoo socotee taa aan la sugno markay taa galaan aynu macnaha wax way ka farqabsan ebelku jibriil uu yimi casarka iyo duhurka dhexdooda la yidhi taxadara saan u tukada fa kafa aydiyahum cankum soomaa marka aad bay u badanta xudaybiyaa soo gelaysa xudaybiyo iyo macnaha nabigu markuu tegay sal alay slam isku day baa jiray ciidamo intay qurayshi diyaarisay nabigiiyo saxaabadiisa loo diyaariyey oo ilaahay soo gacan geliyay markii dambe waan ugu tegi doono yani waxa wey suuratu fatxi aan ugu tegi doono insha allahu tacala waxyaalahaasoo dhan baa marka laga hadlay gaala markay gacanta idiin soo fidiyeen allana gacantooda idinka laabay inay dhib idin gaarsiiyeen ay doonayeen bal middaa xusuustaa la leeyay nicmo weyn wey ilahi subxana wa tacala idin galay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo idkuruu xusuusta nicmat allahi ilahay nicmadiisa calaykum dushiina uu nicmeeyey id wakti buu idin nimceeye hama ay damcday qawmun hama ay damceen qawmun dad gaali an yabsutuu inay fidiyaan ilaykum idinka xaggiina aydiyahum gacmahooda oo ay dhib idin gaarsiiyaan oo fa kafa uu reebay aydiyahum gacmahooda uu alla reebay cankum xaggiina idinka reebay allah idinka qabtay subxana wa tacala sharkooda idinka badbaadiyey wattaquu llaha alla ka cabsada cabsi ilahay baad wax walba ku helaysaan wa cala llahi alla dushiisana falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'minuunta ha tala saarteen haddaad ilahay talada u dhiibato oo rabbigaa kula jiro ku garab taagan yahay magaal baa ku yeeli karta yel wa yeeli si kasta hadduu u xoog badan yahay oo si kasta jaanis kaaga helo ilaahay baa kula jiro oo sharkiisa kaa qaban walaqad akhada allahu mitaaqa bani israa'iil halkan waxaa laga gudagalay haddii mu'miniintii layna yidhi ballantii alle aada la gasheen ilaaliya oo ballamaha ha ka bixina halkan aayadaha soo socdaayo waxaa laynoogu tusaaleyn ummadihii inaga horreeyey oo ballamihii ilaahay ay la galeen ka baxay bal waxay ku dambeeyeen ballanta laga baxaayo khatartay leeda ama ballanta ilaahay aada la gashay ha noqoto ka bixitaankeedu cidhib xun bay leeda ballanta addoommada dhexdooda aada gashay oo iyada laftooda ilaahay kugu laasimiyey ka bixitaankeedu khatarteeda leeda marka bal ummadihii hore u fiirsada waxa ka gaadhay ballantii ay ka baxeen walaqad akhada allah xaqiiqee alla wuu qaaday miihaaqa bani israa'iila reer bani israa'iil yani miihaaqa bani israa'iila israa'iil wiilashiisii ballankoodii adkaabuu alla qaaday miihaaqa ballankaabad wey bani israaiil israa'iilna waa yacquubka waa kan soo marnay beniina waa wiilashiisii carruurtu dhalay wey wa bacasnaa waan bixinay minhum xaggooda waxaan ka soo bixinay bani israa'iil xaggooda waxaan ka soo bixinay ithnaa cashara labiyo toban naqiiban oo madax beeleed ah naqiib waa macnaha waxa weye suldaan ama ugaas meeshaan hadda ka dhacno way macnaha oo madax beeleed ah wa qaala allahu alla wuxuuna yidhi innii anugu macakum la jirankiinaan ahay waan idinla jiraayo waan idiin hiilin waana idin xifdin lain aqamtum haddaad toosisaan asalaata salaada haddaad oogtaan oo toosisaan oo wa aataytum aada siisaan azakaata zakada aada siisaan oo wa aamantum aada rumaysaan birusulii rususheeda aada rumaysaan oo wa casartumuuhum aada xoojisaan ood u hiilisaan rususha oo wa aqrabtum aada amaahisaan allaha alle qardan amaahin xasanan oo wanaagsan la ukafiranna waan tiri oo waan asturi cankum xaggiina sayi-aatikum gafafyaalkiinaan idinka asturi xumaanyaalkiina wala udkhilannakum waan idin gelinoo waan idin gelin jannaatin jannooyin baan idin gelinayaa jannooyinkaasoo tajrii ay socoto oy qulqulayso min taxtiha hoosteeda allanhaar wabiyaalshi faman kafara cindi kufrida bacda dalika ballankaa kadib oo minkum idinka idinka mid ihi faqad dalla wuu lumay sawaa'a sabiili jidkii toosnaa bartamihiisu ka lumay ballan baa ka qaadnay bu rabbilahi subxana wa tacala reer bani israaiil israaiil wiilashiisii iyo carruurtiisii ballan adag baanu ka qaadnay ballantii ma laga qaaday waxay ahayd oo yani waxa weeye laga qaaday inay kitaabkii tawreed ahaa horta ay si fiican u fuliyaan awaamirtiisa nebi maxamed sal lla alay wasalam iyo kitaabkiisa imaan doonana rumeeyaan balladta ilaahay inay addoommo u noqdaan balladdaa laga qaaliday bani israa'iil balladtaa iyada ah si loo ilaaliyo oo loo dabagalo oo loo fuliyo ayaa rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy waxaan ka soo saarnay laba-iyo toban yacni madax beeleed naqiibka waxaa la yidhahdaa waa baaraha annaqiib waxaa la yidhaahdaa baaraha waa midka macnaha wax baaraha maxaa yeelay ninka mas-uulka ah dadka uu mas-uulka ka yahay arrimahoodu la socdaa oo baaraa oo macnaha waxa way ka warhaya marka waxaa laga wadaa naqiibku wuxuu ka dhigan yahay bimacnaa waa horjoogi ama waa madax beeleed ama suldaan sidaasoo kaleetuu ka dhigan yahayo maadaama ay labiyo toban raas ahaayeen raas walba waxaa loo yeelay nin ugaas ama suldaan buu lahaa ninkaasi marka wuxuu mas-uul uga ahaa ballankii ilaahay lala galay fulintiisa reerka arrimihiisa ka warhayntooda sidii la isugu xidhi lahaa nebiga markaa jooga iyo reerka awaamirta ilahayna loo fulin lahaa saasuu mas-uul u ahaa macnaha laba-iyo tobankaa naqiib baanu ka xulaybu rabbi ilahi subxana wa tacala markaasuu rabbi wuxuu ku yidhi yani ballan waxaan macnaha waxa weyaan anugu la jirankiina waa idinla jiraa bu rabbi ku yidhi subxana wa tacala waa idinla jiraayo waan idin xifdin oo waan idin helin salaada haddaad hagaajisaan oo sakada aada bixisaan oo rusushayda aada rumaysaan oo rususha aad xoojisaan ood u hiilisaan ilaahayna amaaha wanaagsan aada amaahisaan waa ilaahay jidkiisa aada xoolihiina ku bixisaane intaa haddaad samaysaan gafafyaalkiini iyo khaladkaad galsheen waan idinka qarin laydiin qaban maayo waa laydinka asturi ayib janno hoosteeda webiyaashii ay socdaanna waan idin gelin saasuu ilahay u ballanqaaday subxana wa tacala intaa maxay ku heli karaan shardigaasay ku heli karaan salaad sakadii rusushoo la wada rumeeyo rusushoo loo hiiliyo laisgarab taago iyo ilaahay jidkiisaoo xoolihii lagu bixiyo intaa haddaad samaysaan abaalgudkaasaad agteeda ku leedin ballantaa aynu gallay oo yani aada gasheen kadib ciddii kufrida oo ballantaa ka baxdaayay jidkii toosnaa barhtamihiisa ayuu ka lumay bu rabbi subxana wa tacala sawaaga waa kala barhka jidka kale barhkiisuu ka lumayo waa fogaado wuu habaabay kaas saasaa laleeyahy walaqad akhada allahu alla wuxuu qabtay xaqiiqahan miihaaqa bani israa'iila ree bani israa'iil ballankoodii ayuu qabtay wa bacasnaa waan bixinay minhum xaggooda itnay cashara labi-iyo toban naqiiban oo baale horjooge ama meehe macnaha yani madax beeleed inta waa dhiga wa qaala allahu alla wuxuu yidhi yani labi-iyo tobankaa waxaa loo bixiyey nin walba qabiiladiisii buu matalaya yani waxaa mudan xusid mudan nebi maxamed sal lla lay wasalam raggii la mubaayacoonayay beecadii yani waxa weeyaan maka yani beycatulcaqaba raggii la mubaayacoonayay labiiyo toban bay ahayd reer bani israa'iil madaxdoodii qabaa-ishuna labiiyo toban bay ahayd kuwana baycay u xilsaarnaayeen kuwana baycay u xilsaarnaayeen naqiiban wa qaala allahu alla wuxuu yidhi innii anugu macakum la jirankiina waan idinla jiraa lain aqamtum haddaad toosisaan asalaata salaada haddaad toosisaan oo wa aataytum aada siisaan azakaata zakada aada siisaan oo wa aamantum aada rumaysaan birusulii rusushaydoo dhan aada rumaysaan rusushoo dhanna aada wada rumaysaan oo wa cazartumuuhum aada xoojisaan oo aada u hiilisaan rususha xoolihiina iyo naftiinaba ku xoojisaan oo isgarab taagtaan oo wa aqrabtum aada amaahisaan allaha alle qardan amaahin xasanan oo wanaagsan intaa haddaad samaysaan la ukafiranna waan asturi oo waan asturi cankum xaggiinna sayi-aatikum xumaanyaalkiinaan idinka qarin waa lagaa qarin xumaantaada waxa way macnaa oo lagu dhaafaya wala udkhilannakum waan idin gelin oo waan idin gelin jannaati jannooyin baan idin gelinaya jannooyinkaasoo tajrii ay socoto ama qulqulayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaashii faraha badnaa faman ciddii kafara kufrida marka bacda dalika kaa kadib ballankaa kadib ciddii kufrida oo minkum idinka idinka midihi faqad dalla wuu lumay sawaaa sabiili jidkii toosnaa kala barhkiisuu ka lumay bartamihiisiibuu ka leexdayo jidka bartamihiisa haddaad ka leexato waa inuunu jidkii ka baxda sooma ama macnaha waxa weeye fiidfiid baad ka haysaa ama waabaad ka baxdayo hayjadaad gashay macnaha saas macnaha wuu lumay oo xaqu ka fogaaday fabima naqdihim miihaaqahum lacalnahum wajacalnaa quluubahm qaasiyatan yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi ilahay subxana wa tacala marka haddaad doonaysaan inu idiin hiliyo wuxuu idinku hilin laha wata salaad loo hagaajiyo xolihiiyo sakadii la guto rusushii ilahay oo la wada rumeeyo rusushoo laysgarab taago waxay la yimaadeen xoog iyo xoolaha lagu garab istaago xoolihiiyo ilaahay jidkiisa lagu bixiyo ilahay hiladiisa taasaa lagu hela adduuniya aakharaba intay kuwaasi wax ka dhiban yihiin ilahay hiladiisa la sugi maayo subxana wa tacala libtu waa baqanta fa bimaa naqdihim su-aashu waxay tahay marka ballantaa inay ilaahay la galeen garanay maxay sameeyeen ballantii ma fuliyeen mise waa ka baxeen waay maxaase ka dhashay hadday ballantii ka baxeen fa bimaa naqdihim burintooda daraaddeed miihaaqahum ballantoodii ay buriyeen burintaa ay ballantii adkay buriyeen darteed ayaanu lacanaahum u lacnaday bur buri subxana wa tacala wa jacalnaa waxaanu yeelnay quluubahum qalbiyadoodana qaasiyatan mid ingegan baan ka dhignay yuxarifuuna waxa ay bedelayaan alkelima weerooyinka iyo ereyooyinkii alle ayay bedelayaanoo can mawaadicihi meelihiisii bay ka bedelayaan boosaskii ilaahay dhigay bay ka bedelayaan wanasuu waxay halmaameen xadan dheef weyn oo mimaa kii ka mid a dukiruu lagu waariyey bihi isaga wixii lagu waariyey dheef weyn oo ka midana way halmaameen walaa tazaalu ka zuuli maysid nabi maxamedow tattalicu inaad baalacanayso calaa khaainatin ay calaa khiyaanatin khayaano dusheed minhum ayaga xaggooda oo minhum ayaga xaggooda ka ahaad ilaa qaliilan wax yar oo minhum ayaga ka mida mooye macnaha khayaano xaggooda ka timid inaad baalacanaysood arkayso ka zuuli maysid wax yaroo iyaga ka mida mooyaane ee facfu cafi nebi oo canhum xaggooda iska cafi oo wasfax iska dhaaf ina allaha alla yuxibu wuxuu jecelyahay almuxsiniina kuwa samafale jawaabtoodii waxay noqotay ballantii la qaadi laakiin ballantii waa la jebiyey ballantii adkayday ilaahay la galeen way jebiyeen jebintay jebiyeen daraaddeed iyo sababteeda baa ilaahay u lacnaday subxana wa tacala yani xaqii baa laga fogeeyey yani meesha waxaynu ka garanaynaa ballanta jabinteeda waxaa ka laasimta arrimaha soo socda kow horta lacnad baa ku dhacdo ilaahay naxariistiisa iyo xaqiiba waa laga fogay waa ciqaab ta labaadee ka dhalatay waxa weeyaan qalbiyadoodii baa la ingejiyey addoommadana ilaahay waxaa ugu fogaansho badan addoonka qalbigiisu ingegan yahay qalbiga adag oo qallafsan oo wax dabcinaya ama qalbigiisa jircinaya uusan jirin wax walba haddii loo sheego qalbigiisu meeshii buu jooga ahlu kitaabka musiibada ku dhacday bay ka mid tahay hadduu qalbigu ingego waxba anfici maayo quluubtoodiina way ingegtay waa ciqaab maaha wax si fudud ku yimi ciqaab ilahay ciqaabay bay ahay subxana wa tacala waxaa taa ka sii dhashay oo iyadana waxyaaba ay ku kaceen ka mid a dan dunuubtu way isdhashaa dembi markaad gasho ku kalu dhalaa kaana mid kaluu sii dhalaa sida acmaasha waan wanaagsan iyo daacaduba ay isu dhasho marka waxa weye waxaa ka dhashay iyadana ilaahay hadalkiisii mar haddii qalbigoodii ingegay ilaahay hadalkiisii meeshiisii inay ka leexiyaan oy ka bedelaan macnaha ilaahay hadalkuu soo dejiyey iyo kitaabkii loo soo dejiyey baa waxay ka bedelayaan ama xarakada ama shaqalkay ka bedelayaan xuruuftay bedelayaan yacni macnaha iyo fasirkay bedelayaan oo si xun bay u fasirayaan hadalkii ilahay bay ku ciyaareen tanina waxay ciqaab la ciqaabeynaya waxaa kaleeto oo iyadana lagu ciqaabay wanasuu xaban mima dukiruu bih wixii lagu waariyey ee tawreed ku yaalay ee lagu waariyey qaar ka midana waaba halmaameenba waa ka tageen halmaankaas wixii ilaahay soo dejiyey in lagu halmaansiiyana iyaduna waa la ciqaab yani waxay ka tageen ku camalfalkii iyo ku dhaqankii kitaabkii tawreed ahaa wanasuu xaban mima dukiruu bih xumaantooda iyo sayi-aadkooda waxaa ka mid a waa niman khayaano badan walaa tazaalu tattalicu calaa qaa'inatin minhum mar walba dabamarto iyo khayaalo iyo yani waxa weeye waxqarin iyo shirqool iyo waxaasaa lagu yaqaan mar walba waxaasaad ku arkay saas way macana saddexdii qoys ee magaalada madiina nabiga la deganaa sal lay slam ee ree yahuudeen saddexdaba ballantii nabigu uu la galay sal lay wasalam waxay ku jebiyeen khayaano qolo nabiga isku dayeen inay dilaan qolo xaalad xun oo nebiga iyo saxaabadu ay marayaan oo lagu soo duulo magaalada la dul degan yahay ballantii uga baxeen qolo macnaha kibir iyo isla weynaya xadgudub muslimiinta ay ku sameeyaan bay ku kaceen ballan marka male khayaano iyo dabamarto umaad weligaa ku arkay marka nimankii balaayadaasaa ku dhacday xagee ka dib balaayada ballantii bay ka baxeen ummaddu marka hadday ballanta ilahay jabiso balaayo iyo dunuub iyo macaasi iyo ciqaab isdaba socoto oo kala go' lahayn unbaa ilahay ku ibtilinaya subxana wa tacala saas weya fa bimaa naqdihim burintooda daraaddeed miihaaqahum ballantoodii ay buriyeen taa daraaddeed ayaanu lacannaahum u lacnadnay oo jacalnaa waxaanu ka yeelnay quluubahum qalbiyadoodana kaasiyatan mid ingegan baan ka dhig oo qoyaan aan lahayn leanna qalbiga iimaan iyo khayr baa qooya yuxarifuuna waxay bedelayaan alkelima weerooyinkii ereyooyinka alle ereyooyinkuu soo dejiyey bay bedelayaan can mawaadicihi meelihiisii bay ka bedelayaan boosaskii ilaahay dhigay bay ka bedelayaan oo ama kelimada lafteeday bedelayaan ama shaqalkay bedelayaan ama macnaheediibay sixu fasirayaan oo bedelayaan wanasuu waxay halmaameen xadan dheef weyn oo mimaa kii ka mida dukiruu lagu waariye bihi isaga dheef weyn iyo qayb weyn oo waxyaabihii lagu waaniyey ka miday halmaameen oo ku dhaqankeedii ka tageen camalfalkiibay ka tageen macna walaa tasaalu ka zuuli maysid nebi allow tatalicu inaad daalacanayso calaa qaa'inatin khayaano dusheed oo minhum ayaga ka ahaatay ilaa qaliilan wax yar oo minhum ayaga ka mida mooye in yar baa fiican oo waa inta mar walba lasoo reebo ee facfu cafi nebigo canhum xaggooda iska caf wasbax dhaaf iska dhaaf wax dulloobi weye iska dhaaf waxbaa ka ficil la qaadan ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala ayuu jecel yahay aayadda qeybteeda dambe oo iska cafiyo iska dhaafiyo isaga samafal iyo waxay leeyihin culimadu waxaa nasakday qaatilu ladiina laa yuminuuna billahi walaa bilyawmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saakiruun cafi iyo iska dhaafiyo isaga dulqaadiyo markii hore markii dambe waxaa la yidhi amallah ama jizye ka qaad labadaa wax ka dhexe male saas wey ayib wamin aladiina qaaluu ina nasaara intaasi marka waxay ahayd waa bulshadii reer yahuudeed iyo ballantii ilaahay ay la galeen meeshay iska taageen iyo wixii qabsaday markay ballanta ka baxeen qoladana waa nasaaradii wa min aladiina kuwii xaggooda qaaluu yidhi inaa anagu nasaara nasaaraanu nahay kuwii yidhi xaggooda ayaanu akhadnaa qaadnay miisaaqahum ballantoodii fanasuu markaasay halmaameen iyaguna xadan dheef weyn oo mimaa kii ka mida dukiruu lagu waaniyey bihi isaga fa aqraynaa waxaan laasiminay ama aan najinnay ama ridnay baynahum dhexdooda alcadaawata cadaawad waalbaqdaaa iyo caro ilaa yawmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaarayo wasawfa yunabbi'uhum allah allana wuu u warrami doonaa bimaa kaanuu waxay ahayeen yasnacuuna kuwa sameey hadday yahuudi saa samaysa nasaarana sidana yeeshay kuwii yidhi nasaaraanu nahay bu alli subxana wa tacala nasaaraanu nahay bay yidhahdeen way sheegteen waxaa loo leeyahay way yidhaahdeen nasaaraanu nahay kuwii yidhi ee ka rur sheegay kuwii nebi ciise la joogay bay ahayd naxnu ansaarullah kuwii yidhi ee nebi ciise la joogay halkaasuu magacuu ka baxay kuwa maanta jooga laakiin nebi ciise nasaaraanu nahay oo kuwii u hiiliyey baanu nahay xaqa iyaga unbaa sheeganaya laakiin xaqiiqa maaha sooma saas daraaddeed waxaa la yidhi kuwii sheegtay ee yidhi looma sheegin ayagaa sheeganaya kuwaasi iyagana ballantoodii adkayd baanu qaadnay ballantii markaanu ka qaadnay ballanta laga qaaday iyaduna waxay ahayd inay nebi maxamed raacayaan salawatu rabbi wasalam kitaabkii injiil aha inay qaataan oo raacaan rasuulka nebi maxamed hadduu yimaadana ay raacaan ballantii ayaguna way halmaameen wixii lagu waaniyey qaar ka mida dheef weyn oo ka miday halmaameen mayna dhaqan gelinin iyaga waxaa lagu ciqaabay fiihi marka ciqaabta lagu ciqaabay waxa weeye fa aqraynaa baynahum alcadaawata waalbaqdaa waxaa dhexdooda la riday ama dhexdooda la laasimiyey waxa la yidhaahdo cadaawad iyo cadho iyo nacay inay isnecbaadaan oo ay iskhilaafaan oo ay cadaawad isu hayaan baa dhexdooda la dhigay ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhay sidaas way qaybsameen kooxaha ay u qaybsan yihiin christiyaanku malakiye iyo yacquubiye iyo nasduuriye iyo baa waagii hore loodhan jiray hadda laakiin waxa way waa katholiga iyo protestaanka iyo nimankii loodhan jiray artodorkiska iyo kuwaawa ko yani madaahibta ugu waaweyn madaahibta ugu waaweyn christiyaanku kuwaba kuwa kale inay gaala yihiin bay rumaysan yihin katoligu waxay rumaysan yihiin labada kaleba inay gaala yihiin uma ogola inay nasaara yihin labada kalena mid walba waxay rumaysan tahay wixii iyada kasoo haray inay gaala yihiin cadaawadda ay isu hayaanna ma mali karto maxayna dad isgaalaysiiyey maxaa u laabanba soo cadaawad xirxiraama saas weya marka ilaahay baa dhexdooda dhigay oo waxay ku timid ballantay ka baxeen ayaa ciqaab waxaa looga dhigay weligood inaysan heshiinin oo isu imaanin saas weya macana marka waa isu xanaasnayn waaba islaayaan qacda isku haya meelo fara badan xoogaa dawlado calmaaniyo oon diin lahaynubaa dusha ka yara ishraafayoo isu celcelinayo dagaalkooda kala hayo mooye laakiin waxa weeyaan meelaha qaarkood intay isku fakadaan ba yemen iska dhigayaan ingiriiska soo waxa islaynaya soomaha katholig iyo soomaha protestant sooma ee qaxda isku haya saas way macnaha marka naxariis isma hayaan maanta laakiin waxoogaa yacni muuqaalka yara muuqdeed moodo inay heshiiska yihiin ayagoo oo madaahib ahaan iyo caqiide ahaan isgaalaysiinayoon isu dhoweyn baa haddana marmarka qaarkood waxaa imaan karta war hal maslaxa inaga dhaxaysa aynu isugu nimaado waxayna kale haynoo kala gedisnaado haddaan doonno marmar aan islayna laakiin maxaan isugu imaan karnaa waxaan isugu imaan karnaa muslimiintaan ka takhalusko halkaa cadow baynu wada leenahay saas maana ayib waa ka alla subxana watacala odhanaya yani taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa oo kale ka dhiganta waxaad moodaysaa inay midaysan yihiin laakiin qalbiyadooda haddaad fiiriso oo kale fog yihiin wax isu dhow maha ayib wa min aladiina kuwii xaggooda qaaluu yidhi inaa anagu nasaara baanu nahay ayaanu akhadnaa qabanay kuwa xaggoodaanu ka qaadnay miihaaqahum ballankoodii adkaa fa nasuu way halmaameen sidii yahuud oo kale wey fa nasuu way halmaameen ayaguna xadan dheef weyn oo mimaa kii ka mida dukiruu lagu waaliyey bihi isaga fa aqraynaa waan laasiminay ama waan ridnay baynahum dhexdooda alcadaawata cadaawad iyo walbaqda'a isnacayb ilaa yawmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhay saas way macnaha ummaddu wixii ilaahay ku waaliyey iyo diintiisii qaar ka mid a hadday ka tagto waxyaalaha ka laazimo waa kuwa yahuud iyo nasaaro qabsaday muslimiinta in badanoo ka mid a maanta tana haysata tana haysata macnaha cadaawadan iyo colaadan iyo isnacaybkan iyo qabiil qabiilkan iyo wadan wadankan iyo xisbi xisbigan iyo waxaan uun qoorta la isuguli jiro mataqaanaa waxa keena fa nasuu xadan mima dukiruu bihi ma ilahay baa la kala xigaa wixii nasaara ku dhacday oo khalada haddaan gallo ama yahuudi ku dhacday oo khalad ah natiijadii ka dhalatay iyo ciqaabtii iyaga la mariyo waa in layna mariyo mayeexashaa meesha ku jirta maya laynoo eexan waa in layna mariyo wey saas daraaddeed balaayada layna dhex dhigay ee quluubteenna la dhex dhigay waxay ka timid ilaahay diintiisii baan ka tagnay qaar ka midaan halmaanay wixii ilahay nagu waaniyey subxana wa tacala bal kitaabkii o dhan inta la laalaabay baa gadaal lagu tuuray danba lagamala ba saas way maanaa markaas oo laazima xadiidka saxiixa nabigeena waa ka sugaya salawatu rabbi wasalaamu calayh haddii madaxdooda iyo a'immadooda iyo maxkamadahoodu ay ilaahay kitaabkiisa ku xukumi waayaan alle wuxuu ku ciqaabaa inuu isku diro dhexdooda waa natiijo xajmi oo dhalanaysa way maanaa saas weeyaan wa sawfa yunabbi'uhum allahu alla wuu u warrami doonaa bimaa shay bimaa shay buu uga warrami kaanuu ahay yasnacuna kuwa samay iyagii baa laga hadlay marka yaa ahla alkitaabi kitaabka dadkiisiyo kutubta dadkoodiyo yahuud iyo nasaaro qad jaa'akum waxaa idin yimid rasuulunaa rasuulkanagii baa idin yimid maxamed a sal sl yubayinu xaalahu cadaynaya lakum idinka kaiiran in badan oo mimaa kii ka mid a kuntum aad ahaydan tukfuuna kuwa qarin oo min alkitaabi ah waxyaabaha aad qarin jirteen qaar ka mida oo kitaabkii ah kutubtii tawrada injiil ah ayuu idin cadaynaya wayacfu wuu cafinaya can kaiirin in badanna wuu iska iska cafinaya in badanna waa la yska dhaafiyoon faa'iido lahaynoo aad qarin jirteen qad jaa'akum waxaa idin yimid min allahi xagga alla nuuru nuur baa idinka yimid iftiin waa nebiga wa kitaabun kitaabna waa idin yimid mubiinun oo cad yahdii wuu hanuunini bihi kitaabkaas allahu alla wuxuu ku hanuuninayaa man ciddii ittabaca raacday ridwaanahu ridihiis subula asalaami ayuu ku hanuuninayaa yacni nabadgelyada jidadkeeda wadooyinka nabadgelyada ayuu alla ku hanuuniya kitaabkiisa ruuxi raaca wayukhrijuhum wuu bixini min adulumaati mugdiyada ayuu ka bixinayaa ila nuuri iftiinkuu bixinayaa biidnihi idankiisuuna ku bixinaya wayahdiihim wuu hanuunini ilaa siraatin jid intii ka a mustaqiimin oo toosan buu ku hanuuninaya war kitaabka dadkiisiiyo kitaabku waa jinsi war kutubtii hore la soo dejiyey dadkii loo soo dejiyey ee yahuudiya nasaaro ahayo waxaa idin yimid rasuulkanagii baa idin yimid maxamed aha sal lla alay waslam isaga oo caddaynaya in badan oo aada qarin jirteen oo kitaabka ka mid maxay qarin jireen kitaabkii tawreed ahaa culimadoodu dadka qaar ka miday ka qarin jireen kitaabka qaarkiibay dadka ka qarin jireen nasaarana kitaabkii injiil aha ee nebi ciise loo soo dhiibay qaar ka mida ayay qarin jireen inta uun danta ayaga ay ugu jirto ay wax ku helayaan bay dadka u sheegi jireen nebi maxamed baa yimid oo xagga ilaahay ka yimid oo kitaab lagu soo dejiyey oo wixii oo dhanba soo qufay waxay qarin jireen oo dhan buu soo faagay markaasuu yidhi kana waad qarin jirteen kana waad qarin jirteen kana waad qarin jirteen rasuulkani wixii aad qarin jirteen buu qaar ka mida soo saaraya weliba qaarna waaba laga aamusa wayacfuu can katiirin kulli la wada sheegi maayo waxaad qariseen iyo khaladkaad gasheen qaar baaba la iskaga aamusa waxaan faa'iido weyn kusii jirin sheegitaankiisu waa la iska day laakiin waxbaa laga sheegi wixii aad qariseen rasuulku saasuu u imaan waxaa idin yimid oo xagga ilaahay idinka yimid nuur iftiin baa xagga ilahay idinka yimid kitaab cadna waa idin yimi waa qur-aanka kitaabka isaga alla wuxuu ku hanuunayaa ciddii raacday ridihiisa ridaha ilaahay ciddii raacda kitaabkaasi wuxuu ku hanuuninayaa ama alla wuxuu ku hanuuninayaa yacni subula asalaami nabadgeliyada jidkeeda adduunka nabadgelyaad rabtaa kitaab ilaahay baa lagu helaa aakhare inaad nabad gasho haddaad doonaysana jidka lagu gaadho waa kitaabka ilahay subxana wa tacala mugdiyo ayuu kaga saaraa kitaabkan dadka nuurka iyo iftiinka ayuu saaraa ilahay idankiisa waa mugdiyada jahliga jaahilnimo kitaab qur-aan baa lagaga baxaya diinta ilahi subxana wa tacala waa mugdiyada kufriga iyo gaalnimada waa mugdibada mugdiyada shakiga iyo munaafiqnimada iyo wareerka qalbiga ku dhaca kulli waxaasoo mugdi ah kitaabkana saara daawadiisii waata meel kaloo saari karta ma jirto saas weeyaan cilmi kale oo dhan haddaad barato mugdi baa ku dhex jirta brofesor haddaad tahay boqol jaamacadood ka baxay oo diin ilaahay aadan waxba ka garanaynin jaahil mugdi ku dhex jiraad jaahil mugdiye ku dhex jiraad maxaa yeelay haddaadan ilaahayba garanayn jidkaad u mari lahayd noloshan dambe ee soo socota ee rasmiga ana aadan kaba warhayninba waxa aad garanba ay tahayba farjigaaga iyo calooshaada iyo inta uun ku saabsan adduunyada iyo dhaldhalaalkeeduna haddaad garanayso jaahilka kaa jaahilsan xagee joogaa marka saas way macana mugdi waxaad kaga dhici kartaa waa kitaabka ilahi subxana wa tacala idan ilaahay baana lagaga baxaa jidka toosanna isaga unbaa lagaga hanuunaa oo hanuunka isagaa bixiyo yani waxa weye dadka oo caddeeya ilaahayna waa waafajaya subxana wa tacala yaa ahlal kitaabi kitaabka dadkiisiiyo dadkii kitaabka lagu soo dejiyey qad jaa'akum waxaa idin yimi rasuulunaa rasuulka nagii baa idin yimi maxameda sal lay slm yubayinu xaaladuu caddaynaya lakum idinka kasiiran in badan buu idin caddaynaya oo mimaa kii ka mid ah kuntum aad ahaydeen tukfuuna kuwa qariyo min alkitaabi ah sida matala waxa wey masaladii ruuxa sinaystay in dhagax lagu dilo kale somayna qarin jirin waa kuwii gacanta saaray kuwaasoo kale ka mida kuwa la muujinaya qarin jirin oo kitaabkooda ku yaalay wayacfu wuu cafinaya can kaiirin in badanna wuu iska cafinayaayo yani lasoo qufi maayo faraha laga qaadiyo waxaan faa'iido weyn ku jirin waxba la sheegi maayo iyada waqad jaa'akum waxaa idin yimid min allahi xagga ilahi waxaa idinka yimid nuurun iftiin wa kitaabun iyo kitaab mubiinun oo cad baa idin yimid yahdii wuu hanuunini bihi kitaabkaa sababtiisa kitaabkaa xagga ilahay ka yimid ee iftiinkaa sababtiisa man cid ayuu ku hanuunini ittabaca raacay ridwaanahu ilaahay ridihiisa ruuxa raacay waxaa wuxuu alla ku hanuuninayaa subula asalaami nabadgeliyada wadooyinkeeda wadooyinka lagu nabadgalo adduun iyo aakharada ayuu alla ku hanuuninayaa ciddii ridihiisa raacday kitaabkaa sababtii baana loogu hanuunin wa yukhrijuhum alla wuu bixinayaa min adulumaati mugdiyaasha ila nuuri iftiinkuuna u bixinayaa biidnihi idankiisa ogolaanshihiis maaha inuu ruuxu isagu yani aqoon uu leeyahay ama garaad uu leeyahay ama garasho uu leeyahay ama awood uu leeyahay uu yani madowga mugdiga kaga bixiyo uu iftiinka ku geli waa idan ilaahay idan ilahay baa waxbuu ku xidhan yahi macana iyo ogolaanshihiisa wayahdiihim wuu hanuunini alle ilaa siraatin jid buu ku hanuuninayaa mustaqiimin oo toosan ayuu ilahay ku hanuunaya subxana wa tacala laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha walmasiix ibnu maryam laqad kafara mabaadi'doodii baa marka la galay mabaadidoodii baa laga hadlay laqad kafara xaqiiqe way kufriyeen aladiina kuwii qaaluu yidhi ina allaha alle huwa isagu almasiixu wey ibnu maryama wey maryam wiilkeeda maryam wiilkeeda ah qul waxaad tidhahdaa nebigu faman cidebaa ymliku milkin faman cideebaa yamliku milkinay min allahi alla xaggiisa shay-an wax yar wuxuun yaa ilahay xaggiisa ka mulkin kara in araada haddii uu doono an yuhlika inuu halaago almasiixa ibna maryam ah wa ummahu iyo hooyadiiba waman fi lardi iyo inta dhulka ku dhex sugan jamiican xaalay idin yihiin walilahi ilahay keligii bay usugnaa mulku samaawaati waalardi dhulka iyo samaawaadka mulkigooda ilahay keligii baa iskale wamaa baynahumaa iyo inta udhaxaysaba yakhluqu wuu abuuri alle maa yashaau wuxuu doonuu abuuri wallahu allana calaa kulli shayin wax walba dushiisa qadiirun kii awoodo way gaaloobeen kuwii kuwii yidhi masiixa ina maryam ah baa alla ah alla kale mama jira leyi ina allaha huwa almasiix alle waa uun masiixa ina maryam ah alla kale ma jira waa koox ka mida nasaarada oo kooxda rumaysan weeye inuu nebi ciise isaga laftiisa uun ilaah yahay isaga unbaaba ilaah qola waa qoladaas kuwaasi marka way gaaloobeen rabbi subxana wa tacala warkaas laakiin inuusan waxba ka jirin hadduu alla damco inuu masiix iyo hooyadii iyo inta dhulka ku suganba halaago yaa ka celin kara yaa ilaahay agtiisa wax ka mulkin karo awood ku leh ma jiraan maya haddii ilaahay halaagi karo masiix iyo hooyadii iyo inta dhulka ku suganba see uu ilaah ku yahay marka cid la halaagi karo oo la dili karo oo la noolaystay berrina la dili karo sidii la doono laga yeeli karo see ilah ku noqon kara ma dhici karta ilaah waxaa noqon karaa cid aan cid kale awood dushiisa ku lahayn ayna waxba yeeli karin aan macnaha wax way laga adkaan karin aan la dili karin waxba la gaadhsiin karaynin kaasaa ilah noqon kara laakiin nebigan masiixan isagiiyo hooyadiiba ilaahay hadduu rabo halaagi karo aanan laga celin karaynin see buu ilah ku noqon kara waa midda labaade samaawaadka iyo dhulalka iyo inta dhexdooda joogaba ilaahay baa iskale waxaa hadalkaa soo hoosgelaya ciise iyo hooyadii soo dhulka ma dhex joogaan hadalkaas soo dhexgelaya ilahay baa iskale allah abuurtay waa adoomadiisa marka ilahnima meesha kuma jirto waxa ilaahay ma jirto allahna subxana watacala wuxuu ka wax alla wuxuu rabo wuu awoodaa rabbi subxana watacala qul laqad kafara xaqiiqa waa gaaloobeen alladiina kuwii qaaluu yiri ina allaha alle huwa isagu almasiixu wey ibnu maryama maryam wiilkeeda qul waxaad tidhahdaa nebiyow faman cidee baa yamliku milkinaysa min allahi alle xaggii shay-an wax yarna xagga alle yaa ka milkin kara oo ka tari karaa in araada hadduu damco alle an yuhlika inuu halaago almasiixa ibna maryam maryam wiilkeeda inuu halaago hadduu damco xagga ilaahay yaa wax ka milkin kara oo ka tari kara yaa celin kara way macna ayib wa ummahu iyo hooyadii iyo waman cidda fi lardi dhulka ku dhex dhulka dhexdiisa ku sugan jamiican xaal ay idin yihiin samaawaadka iyo dhulalka iyo inta ku dhex noolba ilaahay hadduu damco inuu laalaabo oo uu tirtiro ma ciddaa ka hor istaagi karta maya cidnama hor istaagi karta ilahi subxana watacala waxbana kama qaban karta walilahi ilahay keligiiba usugnaatay mulku samaawaati waalardi dhulka iyo samaawaadka milkigooda ilahay keligiiba usugnaatay iyo wamaa baynahumaa inta u dhexaysa oo ay ka mid yihiin ciise iyo hooyadii yakhluqu alla wuu abuuri maa yashaau wuxuu doono abuuri wallahu allana calaa kulli shayin wax walba qadiirun kii awoodo wey wa qaalat waxay tihi alyahuudu yahuudi waxay tihi lays wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tihi wnasaara iyo nasaara waxay yidhahdeen naxnu anagu abnaau llah wiilashii ilahay baanu nahay wa axibbaauhu iyo kuwuu jeclaa qul waxaad tidhahdaa falima maxay buu yucadibukum idin cadaabayaa bidunuubikum dembiyadiina muxuu idinku cadaabaya hadduu idin jecel yahay muxuu idin cadaabaya bal iskaba dhaaf warkaas war jira mehe antum idinku basharun bini aadam baati oo minman cid ka mida khalaqa uu abuuray bini aadam kuwuu abuuray umaad ka tirsantii yakfiru alla wuu dhaafi liman yashaau ciduu doonu u dhaafi waa ciddii mudata wayucadibu wuu cadaabi man yashaau cidduu doonana wuu cadaabi waa ciddii istaahisho wey walilahi ilahay keligiiba waxaa u sugnaaday mulku samaawaat samaawaadka mulkigooda iyo walardi dhulka mulkigiisa wamaa baynahumaa iyo inta udhaxaysa wa ilayhi xagga alle ayuuna almasiiru makaanu aashuhu ahaa meesha loo ahaanaya ee lagu dambaynayana xagga alle wey subxana watacala waxyaabahay sheegtaba xogti waxay yidhahdeen anagu carruurta ilahay baan waa yahuud iyo nasaaro kuwuu jecel yahayna waanu nahay dadka waan ka xignaa ilahi subxana wa tacala shacbullahi lmukhtaar baanu nahay shacabkii ilaahay doortay annaga wey annagaa wax naloo abuuray annagaa ilaahay xigna warkaasay sheegteen waxaa leeyihi su-aal gaaban haddii ilaahay idin jecel yahay muxuu idin cadaabaya ruuxu ruuxuu jecel yahay ma cadaabaya ruuxaad jeceshahay dad miyaad u ogoshayo cadaab maya ma dhec ayaga laftoodaa qirtay in la cadaabi doona oo say ku qirteen lan tamassana annaaru ilaa ayaama macduudaat oo minad maalmo tirsan unbay naarina taaban bay dheheen maalmaha aad qirateen baaba laydinkula socone hadduu idin jecel yahay muxuu idin cadaabaya miyay dhici kartaa cid cid yani aad jeceshay inaad cadaabto maya marka warkiina waxba kama jiro warkiina wax ka jira male ilaahayna idinma jecla carruurtiisiina ma tihidin maxay tihin marka antum basharun miman khalaq bini aadan kuwuu abuuray oo kale baad lama tihin saas reer bani israa'iilow waxaad la mid tihiin yani waxa weeyaan dadkaa kale baad la mid tihin carab afrikaan eshiyaan addoommadaa ilaahay abuurtay unbaad ka mid tihiin kiinii sama falo oo janno mutana ilaahay wuu jannayn oo wuu u dembi dhaafay kiinii cadaab mutana ilaahay wuu cadaabi laakiin dhalashaan dad kaga fiicannahay warkaa daayo dhalasho iyo nasab baan dad kaga fiicanna o ilahay kaga xignaa warkaasi war jira mayo macana saas weya warkaa yahuud baa ku dootay waana warkii ibliis uu ku dooday ibliis warkuu ku dooday adigaa ka khayr badan soo muusa bin aadam oo maxaad kaga khayr badanta khayriyada ilaahay baa bixiya maxaad kaga fiicanta abuurkaa kaga fiicnay yahuud iyo nasaarana waa kuwa ku faanay addoommada waxaanu kaga fiicannahay ilaahay baana jecel nasab ahaan iyo dhalasho ahaan baanu kaga warwarkaasi war jira ma nin kasta oo dhalasho iyo nasab iyo reer iyo ku faanana jidkiisu waa un halkaa saas maan waa dhaqa yahuudeed markii yahuud la dhaafana reerka wuxuu la gelayaa ibliis iyo shaydaan buu la gelaya wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tidhi waalnasaara iyo nasaaro naxnu anagu abnaa'ullah wiilashii ilahay baanu nahay wuxuu leeyahy ibnu katiir caleyh raxmatullah ma aynan rumaysnayn in ay sida nebi ciise wiil ilaahay ay ugu sheegeen saasoo kale inay yihiin maynan rumaysnayn laakiin abnaa'ullahida waxay ka wadaan buu leeyahay macnaha xagga xigitaanka iyo macnaha waxa weeye yani xadwada iyo ciziga iyo waxa laga helayo ayaanu xignaa bay leeyihin abnaa'ullah wiilashii ilaahay baanu nahay bay leeyihin wa axibbaa'uhu iyo kuwii uu jeclaa qul waxaad tidhahdaa falima maxay buu yucadibukum idin cadaabaya bidunuubikum dembiyadiina muxuu idinku cadaabaya hadduu idin jecel yahay bal iska dhaaf idinma jecela alla subxana wa tacala carruurtiisiina ma tihidin antum idinku basharun bini aadam baa tihiin oo minman ka mid ah khalaqa uu abuuray ciduu abuuray baad ka tirsantih bini aadam baana bini aadam baa idin dhalay waxba dad kagama duwanidin yakfiru alla wuu dhaafi liman yashaau ciduu doonuu u dhaafi wayucadibu wuu cadaabi man yashaau ciduu doonana wuu cadaabi ee nasab iyo dhalasho ma jirto saas mana faida nufiqa fi suuri falaa ansaaba baynahum yawmaidin walaa yatasaaluun nasab maalintaa meesha ma yahay anaa yahuudi ahaa iyo anaa nasraani ahaa iyo anaa reer bani israaiil ahaa iyo anaa carab ahaa waxba tari mayso saas mana walilaahi ilahay keligii bay usugnaatay mulku samaawaat samaawaadka mulkigood iyo walardi dhulka mulkigiisa wamaa baynahuma iyo inta udhacaysa wa ilayhi xagga alla ayuuna almasiiru ahaanshuhu ahaaday meesha loo ahaanayo ee lagu dambayn doono waa xagga alle yaa ahla alkitaabi kitaabka dadkiisiiow qad jaa'akum waxaa idin yimid rasuulunaa rasuulkanagi baa idin yimid yubayinu xaalo uu caddaynaya lakum idinka muxuu idin caddaynaya wixii masaalixdiinna iyo danihiinna calaa fatratin buu idinku yimid kala go dushii fatrada yani kala go dushii ayuu idinku yimid oo min arusuli rususha xaggeeda ka ahaatay xilli rusushu kala go-een oo ay istaagtay oo xasilooni dhacday oo rusushii kala xasishay xilligaasuu idin yimid an taquluu muxuu idinku yimid an taquluu inaad dhahaysaan darteed hadduusan idin imaan lahayneen hadduusan idiin imaan lahayn an taquluu inaad dhahaysaan darteed maa jaa'ana nooma imaanin min bashiirin mid bishaareeya walaa nadiirun iyo mid digatoon faqad jaa'akum marka waxaa idin yimid xaqiiqee bashiirun mid bishaareeyo wa nadiirun iyo mid diga wallahu allana calaa kulli shayin waxa lagu dishay qadiirun kii awoodo ahlulkitaabkiiyo rasuulka nagi baa yimid nebi maxamed sal lay slm isagoo idiin caddaynaya axkaamta wuxuu ilaahay raalli ka yahy waxyaabihii aada qariseen masaalixdiin iyo daniinna isagoo idiin caddaynaya xilliga nebigu uu ku soo hagaagayay waa xilli rusushii soo diritaankeedii ay qabowday oo xasishay oo kala go' dhacay macnaha waxa weye nebi ciise soo diritaankiisa nebi ciise markii lasii qaado kor loo sii qaaday wixii ka dambeeyey rasuul lama soo dirin muddaa marka ka dambaysay oo ay dhacday kala go' fatrada waxaa la yidhahdaa markii biyuhu qaboobaan ama shaygu qaboobo ama uu kala go'o ama neefsado xasilo waxaa la dhahaa kulligood fatra la yidhahda waxaana laga wadaa nebi ciise markii kor loo sii qaaday kadib rasuul dambe lama soo dirin muddaa marka udhaxaysay nebi maxamed soo diritaankiisa iyo nebi ciise xilliga lasoo diray yani waxaa la leeyahay ilaa muddo lix boqol oo sana udhaxaysay l lix boqol oo sano markay taxqiijiyaan qoladan mu'arikiinta waxay leeyihiin yani dhalashadii nebi ciise markii laga joogo toddoba boqol waxaan dhihi lahaa yani shan boqol iyo toddobaatan iyo kow ilaa toddobaatan iyo laba sano ayaa nebi maxamed lasoo diray salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas maanaa taarikhdan hadda milaadiga ah shan boqol iyo toddobaatan iyo kow mislaba muddadaa fatradaa iyadaa rasuul nebi maxamed sal alay wasalam iyo u dhexeeyey nebi ciise ma jiro xilli kala go-a wey marka xilligaa isagaa rasuulkeena salawatu rabbi wasalamu aleyh xadiid saxiixa waa ku oranaya ana awla nnaasi biciisa bni maryam fi dunya walaakhira laysa baynii wa baynahu nabiyun bu nabi sal l sl nebi ciise adduun iyo aakharaba anaa dad ugu xigay bu nebi gu sal lay slam maxaa yeelay aniga isaga nalooma dhexeeyo wax nebiyo noo dhexeeya ma jiro saasuu rasulku ley salawatu rabbi waslamu aleyh xilligaasa marka lasoo saaro xilligaa nebi ciise marka lasii qaaday laga bilaabo ilaa nebi maxamed lasoo saarayo muddadaa iyada a marka waa muddada diimihii tawxiidku ay indiraaseen oo qarsoomeen mid dad caabudahayo furus jooga iyo mid madaxdooda u sujuudahayo ruum jooga iyo mid dhagax caabudayo oo carabta dhulkeeda jooga iyo mid macasabka caabudaya iyo saliibka oo reer galbeedka jooga intaa ubaaba la noqday tawxiidkii aw waxoogaa yar oo yahuud oo dhuudhuubanaysa iyo waxoogaa nasaaro oo kutubtii hore wax ka haysta oo ruhbaan iyo axbaar ah oo aan wasan saasa ku lahayn bulshada adduunka baa markaa jirta wixii kaloo dhan waa indiraaseen xadiidka saxiixa imaam muslim soo saaray min xadiidi ciyaad ibni mujaashi nabigu wuxu yuri sl lay waslam ina allaha nadara ila ahli lardi dhulka dadka ku nool buu ilahay saa u fiiriyey subxana wa tacala famaqatahum jamiican kulligood ilahay waa u cadhooday carabtooda iyo cajamtoodaba wuu u cadhooday waxoogaa baqaayaad oo ahlulkitaab ah mooyaane xilligaasu ilahay nebi maxamed soo diray salawatu rabbi waslamu aleyh xilli tawxiidkii baaba-ay oo rusushii aasaartoodii la halmaamay oo shirkigii adduunyada qabsaday oo addoommadii iscaabudayaan oo nebi ciise muddo ka soo wareegtay calaa fatratin min arusul waqtigaasaa nebi maxamed la soo saaray sal lay slm markaasuu wuxuu noqday qoraxdii adduunka usoo baxday wuxuu soo nooleeyey wixii addoommadu ay baktiyeen wuxuu ummadda ugu yeedhay tawxiidkii ay ka leexdeen wuxuu nooleeyey rabbi subxaana wa tacaala jidkiisii wahaakada calaa fatratin min arusul xilligaasaanu idiin soo dirnay rasuulkanaga maxaa loo soo diray waxaa loo soo diray inaan berri lagu marmarsoonin ilaahay wax nooga kaayimid ma jirto markuu ilaahay qabsado yidhahdo war maxaa jidkiga ugu dhacdeen ilaahu yaa wax noo sheegay maxaa kitaab noogu soo dejin weyday ama rasuul noogu soo diri weyday warkaasi inaydaan berrita la imaanin ilaahay hortiisa daraaddeed baa loo soo diray inaydaan odhanin bashiir iyo nadiir nooma imaan saas way macana yaa ahlal kitaabi kitaabka dadkiisiiyow qad jaa-akum waxaa idin yimid rasuulunaa rasuulka nagi baa idin yimid nebi maxamed sal lla lay slam yubayinu xaala uu cadaynaya lakum idinka masaalixdiina uu idin cadaynayo axkaamta laydinka bahanya calaa fatratin ayuu idinku yimid calaa fatratin xasilid ama kala go-id dusheed oo min arusuli rususha xaggeeda ka ahaatay xilli rusushu kala go-een iyo xaalad rusushu ay xasileen ayaa la soo dirnay oo idin yimid maxaa loo soo diray an taquuluu inaad ma haysaan daraaddeed haddaan laydin soo diri lahayn ama an taquuluu inaydaan dhihin daraaddeed maa jaa-ana nooma imaanin min bashiirin mid diga walaa nadiirin min bashiirin mid bishaareeya nooma imaanin oo ciddii ilaahay jidkiisa raacda u bishaareeya walaa nadiirin iyo mid diga toona inaydaan warkaa odhanin inaydan ku cudurdaarin daraaddeed faqad jaa-akum rasuulkii hadduu idin soo gaaray markaa faqad jaa-akum waxaa idin yimid bashiirun mid bishaareeya wa nadiirun iyo mid diga wallahu allana calaa kulli shayin wax walba dushiisa qadiirun kii awoodo wey hada wabilahi tawfiiq w sala allahuma waslama cala nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam